waatay dhegeystaneed idaacadda star f m codka gobolka qeybara dhegeysanaysaan dhegeysan dhammaantiin subax wanaagsan radio suban kuna soo dhawaada xubinta wargeysada waxyaalaha kala duwan ee qoraan soo xulib halkan si toosaad uga dhegeysta marka laga reebo sabtida iyo xadda wargeysada kale ah daily nation iyo sidoo kale the standard dhammaantiin soo dhawaada ayaana leeyahay iyadoo ee dabcan aad soo dhegeysteen laanta afka soomaaliga b b c da v o e da tafsiirka qur-aanka kariimka imigan xubinta wargeysada qeybaha dambe dhegeystayaasha fursad u siinayaa si aan bal ayagana aan isku xog wareysano isku warano basaaka siday kusoo kaakaceen isku waabariisiyeen sidoo kale iskaga warqabaan dhegeystayaal qeybaha dambe eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan aniguna waa yuusuf bakad saaxiibayaal aan soo qabta wargeeskaasi halka halkan wuxuu qorayaa iyadoo markaasi dood culus ay dhex martay dhegeystayaal waa dood culus oo markaasi ku saabsan dabcan ciddii xilka qaban laheyd ee madaxweyne ku-xigeenimada ee waddanka doodaasi oo afarta shaqsi afarta guddiga doorashooyinka ee soo saartay xubnahan markaas u kala tartamaya xisbiga kenya kwanza regaadayga shagwa iyo sidoo kale gabadha markaas lagu magacaabo dhegeystayaal maada karwa iyo sidoo kale justin wamaye iyo sidoo kale ruth musheru ayaa markaas u kala tirma saddex hablood iyo hal nin ayaa markaas shalay foodis jareen xalay dhegeystayaal iyadoo halka wargeeska saaka ugu qorayo dabcan aad ayay miiska u wada saarnayn oo aad ay markaas loogu dhowrsugay weliba shakhsiyaadka ku aazimiyo loomoja iyo sidoo kale ragaadayga shagwa waxaa halka wargeeska uu qorayaa toos markaas u tilmaamay uu leeyahay gabadha qareenada ah iyo sidoo kale ninkii dowladda usoo shaqeynayay iyo cidda markaas sheegtay ama xubinta ama gabadha kale waa dabcan waxaa halkan uu leeyahay gabadha wakiil gabadha qareenka aheyd iyo sidoo kale ninkii former administrator ama ninkii dowladda usoo shaqeynayay oo maamulaha ahaa ama soo maamulaya dowladda iyo sidoo kale tan aan raaligelinta u baahnayn xashiishka sida wargeeska uu qosaaka qorayo iyo sidoo kale arrimaha markaas qandaraasyada mashaariicda ee dadka u baahan waa dabcan waxaasoo dhan waxay way kala wataan xisbiyada kala duwan dhegeystayaal sida wargeeska saakalka uu ku qorayo wargeyska wuxuu tilmaamayaa dhegeystayaal sida uu daily nation saaka uu ku qorayo tilmaamayana risaalaha uu kaga hadlayo uuna tilmaamayo sheegayo in ay aada diiradda u saarayaan kogana hadlayaan warbixinada kala duwan halkan wargeyska wuxuu faahfaahin xoogan ka tusayaa sida ay kaga go-antay cid waliba ballanqaadyada iyo waxyaalaha kala duwan ay bixinayso the real work scat of ay laleeyahay sida nolosha iyo weliba waxyaalaha qaar ay tahaan ay yihiin halkan dhinacyada kala duwan ee dowladda waxay markaasi ka qabanayaan ayay tilmaamayaan sidoo kale sharaxayaan maxay tahay waxa xalay dabcan suweelaha markaas la isweydiinaya iyadoo dhinacyada kala duwan ee aad indhaha u kala hayeen shakhsiyaadka kenya kwanza iyo sidoo kale azimiyo waa kenya kwanza iyo sidoo kale azimiyo laumoja raila odinga iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka william ruto maada karua iyo sidoo kale regaadayga shagwa ayuu halkan wargeyska boggiisa labaad iyo saddexaad iyo afaraad iyo shanaad uu halkan faahfaahin saa kaga bixinaya iyadoo aada loo dhowr sugayay su-aalaha iyo wareysyada markaasi kala duwan halkan looga qaaday dabcan arrimaha musuq maasuq ayaa qeyb markaasi ka aheyd iyo sidaa markaasi doonaysa maada karwa inay kula tacasho iyadoo lacagaha qaar ay ku tilmaamtay sheegayso ninka dooda dhexmarayso ee ragaadayga shaagwa inay sheegtay in muddo lix bilood gudahooda dhammaan lagu soo qabqaban doono sidoo kalena maxkamad lagu soo saari doono lagu soo waan doono baaritaan xoogana lagu sameyn doono lacaga fara badan ayuu sheegay in markaas ay doon dabcan lacaga fara badan ayaa la sheegay inay markaas wadanka ka maqan yihiin mise wadanka ee laga luunsaday muddooyinkii ugu dambeeyey sida markaas ay ku sheegayso ee gabadha markaas lagu magacaabo maada karwa sida wargeeska uu saaka tilmaamayo wargeyska halkan wuxuu markaasi isagana saaka kaga hadlaya madaxwaa raila odinga madaxa xisbiga o d m azimiyo laumoja halkan wuxuu isaga sheegayaa in uu imikan doonayo in dowladiisa ay u jahaysato ama dowladiisa ay u jahaysan doonto haddii ay markaas kusoo baxaan xilka madaxtinimada ee sanadka labada kun laba iyo labaatanka inuu doonayo inuu ka qabto dhanka musuq maasuq ah oo sheegay in ay u noqday wadanka inuu kansar ku noqday taasna cid waliba kaalinteeda uu doonaya inay kaga qayb qaadato sidii ku ciribti laheyd oona wadanka saafiya kaga dhigi lahayd dadka markaasi caadaystay in ay lunsadaan hantida dadweynaha wuxuu sheegay dowladiisa marre inaysan ogolaan doonin sidoo kale dowladiisa inaysan maqli doonin arrimaha ku saabsan musuq maasuqa iyo weliba dhibaatada waxyaalaha uu ragaadiyey cid waliba ay u qaadatay in ay fursadahaasi keli ah ay kaga macaashi karto balse taasi ay tahay inay tahay mid la ilaawi doono ay noqon doonto mid diiwaanka wadanka geli doonto asagoo keli ma aha quriisa weliba gabadha markaasi garabtaagan ee madaxweyne ku-xigeenka uu ka dhigtay azmiula umoja amada karwa ayaaba sidaa horaanba maqlaysin doodeeda xalay sidoo kale waraysiga ee markaas waraysyada markaasi kala duwan ee la sameyn ay ku sheegaysay in dhammaan meel markaasi lasoo saari doono shakhsiyaadka dadka markaasi hantida dadweynaha dhaca sida dhulalka sidoo kale kuwa markaas qandaraasyada dhaca iyo sidoo kale kuwa lacagaha markaasi been abuurka ah wadanka ka sameeya kuwaasoo sheegtay inay tahay mid markaasi salka laga geli doono masale ciribtiri doon waxaana sheegeen in fursadahan markaas iminkana gacanta ugu jirto azimula umoja balse dadka shacabka ee la taalla sida go-aankaasi ee xilka ay ku saari lahaayeen shakhsiga ayaga doonayaan waa sida markaasi xubnaha aadka ugu agdhadhow ay sheegayaan wargeyska sidaas tilmaamaya saaka wargeyska iyadoo markaas iminkana isku lifaaqayo mise isku jaangoynayo dabcan waraysyadii iyo hadallada markaasi qaar ee goobaha fagaarada kala duwan ay ku sheegayeen ayaa markaasi si toos ah fagaaraha xalay markaasi doodaha aadka lolowda socday telefishinada dhammaan idaacadaha ayaa markaas aada loo wada sugayay iyadoo tan weynna la sugayo ee dhanka madaxtinimada laakiin shakhsiyaadkan maysan kala liidanin oo doodadaha iyo weliba keli ah waxaa markaasi la fiirinaya maysan ahayn justin wamaye iyo sidoo kale ruth mashiru laakiin waxaa isha lagu hay keliya waa rigaada gashaagu ay sidoo kale madakaruwa sida wargeyska halkan qorayo waa wargeyska sidoo kale halkan luu qoraya gabadha markaas ayadana xisbiga ay wadato ruut bati waa jagoya waa jagoya dhegeystayaal waa ninka asagana markaasi madaxweynaha u taagan halka wargeyska wuxuu tilmaamaya uu leeyahay ama waxay leedahay ayadoo markaasi ka qayb qashay wadanka wuxuu markaasi lacaglaan u yahay ama broken u noqday ama u jaj u burburay waxay markaasi ka mid tahay waqtiyada faraha badan waxay markaasi sheegaysaa in waqtiyada lasoo yaraan doono oo shaqooyinka mudiy muddo yar oo kooban lagu qaban doono iyadoo sidoo kale asbuucyaha lacag lagu heli doono aysan noqon doonin mid billa ah mid markaasi dadka ay sii qaataan lacaga horumaraysa ah laakiin waxay noqon doontaa mid ay ka wada shaqeyn doonaan si ay wadamada markaasi galbeedka reer galbeedka ku horumareen ay kaga noqon doonto wadankana sidoo kale uu awoodo in lacagahaasi dadka ay qaataan halkan gabadha waxay tilmaamaysaa waa gabadha dhegeystayaal ay lagu magacaabo justin wamaye waxay ayada aada uga hadlaysaa tilmaamaysana ay ku celcelinaysaa dhegeystayaal sidii ay doorka iyo weliba kaalinteeda ama xisbigeeda haddii uu kusoo baxo uu ku qaadan lahaa waa xisbiga markaasi sheegay in bangiga la doonayo in ama xashiishka dhegeystayaal siba saa u taqaano inay laga macaashi karo sidoo kalena ijriba ay ka taajiri karto sidoo kalena wadamada kale ay usoo u iibgeyn doonto dhegeysa waa sida gabadhan xalay markaas ay ka sheegtay goobteeda halka kale gabadha kale ayadana zimula omoja dabcan raalli hadaba gabadha kale markaas ruud oo agaano ka tirsan ayadan waxay markaasi sheegaysaa in dhaqaalaha iyo weliba kobaca dhaqaalaha sixir bararka nolosha waxaasoo dhan qadanka u aboodo lacaga fara badanna sanad maaliyadad weliba ay soo baxaan balse qaabka iyo weliba la tacaalidda iyo isla xisaab la-aanta ayaa waxaa weliba markaasi meesha kaga baxaan taasi ayaa markaas u baahan in isla xisaabtan xoogan ee markaas miiskala soo wada saaro keliya muhiimadda waxa weeyaan waa sida ayada ku tilmaamayso gabadhane loos lacagtaasi cid waliba ay u heli lahayd jeebkeedana ugu dhici lahayd keliya laakiin waxay sheegtay in gabadhan ruuth mushe lagu tilmaamay inay sheegtay in lacagaha keliya ay dad qaar ah jeeba ay u galaan laakiin dadkana ay ka baahan yihiin waa sida ayada sheegayso weli idaacadda star f m codka gobolka qoybari ayaa markaasi dhegeysanaysaan saaxiibayaal dhegeystayaal halkan wargeyska sidoo kale boggiisa afariy tobnaad saaka wuxuu qoraya kenyaanka iminkan sugaya dabcan inay si aad ah markaasi loo khafiifiyo qiimaha markaasi micishada ee daruuriga ama micishada markaasi aadka ugu nool yihiin ama nolosha taasoo dabcan oola jeedaan markii micishada ay kuleeyihiin loola jeeda waxyaalaha markaas ay dhadhansadaan mise waxyaalaha ay cunaan ayaa halkan loo jeeda sida soorta ama ogaalida waxa u taqaanaba sidba dhegeysta ama booshada halkan waxaa markaas kuwa soo saaro ama milaska kuwa loo yaqaano ayaa markaas iminka waxay ka rabaan dowladda in ay markaas garanti payment ah ay siiyaan mise lacag ah in loogu daro ama lacag markaasi ku heshiis heshiis ah ay siiyaan inta markaas la khafiifin mise hoos loo dhigin qarashaadka lacagaha ama wax soo saarka dhegeystayaal ee booshada mise burka iyo weliba ogaalida ama soorta sifasaa u taqaano halkan waxaa markaasi doonayaan in heshiis kala sixdaan inta markaasi howlahan ay faraha la gelin oo sidoo kale san la khafiifinin qarashaadkii lacagaha faraha badan waraan waxaa markaas la sheegaya in laba boqol iyo toban ay maraysay laakiin hadda waxaa markaasi dowladda ay madaxweyne uhuru kenyatta u dalbaday dadka waxsoo saarayaasha kuwa markaasi keena cunooyinka ee kala duwan kuwa soo geliya iyo kuwa markaasi gudaha ka dhex sameeyaba in ay khafiifiyaan oo lacagaha hoose u dhigaan iyadoo wasiirka dalka waa wasiirka maaliyadda u kuryataanu ka codsaday in uu markaas wax ka qabto kana bedelo wakhtiga yara kooban ay soo hartay dhegeystayaal laakiin kenyaanka ayaa hadda weli markaas rajadaasi ku sheegeen olaa haddana ku tilmaamaya in waxba aan laga qabanin sixir bararkan weli halkiisa uu taagan yahay sida wargeyska boggiisa afariy tobnaad saaka ugu qorayo goal at last faith oo markaasi wacdaro ka dhigtay dabcan orodkeeda oo markaasi guulo fara badan ay ka soo gaarisay waana gabadha bilada imikan sidataa loogu magacaabo stanley waydhaka an helen opiri ayaa markaasi mayd half won ama dabcan kenya oo markaasi qulubtooda ay kaga heshayn qalinka ama silva waxaa u taqaana dhegeystayaal magaca ragga oo markaas ay ku kala ordayeen toban kun mitir oo the oregon waa wadanka mareykanka mattheis kibyoge waa gabadha haddaan sheegaya waxay markaas ayada heshay dahabka waxayna ay oraday orod kun iyo shan boqol oo mitir dhegeystayaal oo ay tartanka qeybta kaga ahayd ee lagu soo gebagabenayay xulashada dahabka halkaasi gabadha orodkeeda ee markaasi maalqabeed waa gabadha markaasi orodkeeda ama lugaheeda ayay markaasi kaga ciilbaxday dhegeystayaal oo intaasoo balaayiin shinin ah ayay markaasi gabadha soo xareynaysa waana qeybta orodka dahabka dhegeystayaal wargeyska sidoo kale halkan haddii aan fiiriyo isagana wuxuu saa ka qorayaa qeyb oo wargeyska kale dee standard eh isla arrimaha siyaasadda iyo sidoo kale doodihii xalay ayuu halka wargeyska kaga hadlaya uuna tilmaamaya dhegeystayaal laakiin wargeyska kale aan fiiriyada standard isagana halkan wuxuu kaga hadlayaa kenya gates waxaa adana dowladda markaas ay ka heshay lacag garaysa siddeed iyo labaatan bilyan oo lacag amaah ama deen ah dhegeysta mise loon ah ay ka heshay bangiga caalamiga i m f dhegeystayaal oo bangiga dhegeystayaal oo horaan ayay dowladda markaasi la daala dhacaysay lacaga fara badan iyo qarashaad fara badan oo deen ah lagu lahaa iyadoo haddana dowladda ay markaasi uu kasii degayo madaxweyne uhuru kenyatta dowladda ayaa hadda noqonaysaa mid toban trilyan oo lacagta dalka ah lagu leeyahay madaxweynihii kaga sii horeeyey ee dalka moi kibaki ayaa wadanka kaga tagaale hal dhibic shan trilyan laakiin wixii markaas intaa ka dambeeyey waxaa madaxweyne uhuru kenyatta ay soo qaadeen lacag aada u tiro badan gaaraysa ilaa iyo sagaal trilyan dhegeysta sida saaka wargeyska uu qoraya halkan tani waxay haddana markaasi ku dabcan culeyso fara badan sii saareysaa shakhsiyaadka markaasi doonaya maxdoonaya xilka inay kala wareegaan sida madaxweyne uhuru sida raila odinga iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruuto culeyso fara badan oo holaan wadanka ka jiray ayaa haddana kusii noqonaysa si laakiin halkan ay ku leeyihiin sida wasaaradda ay ku leeyihiin weliba khasnada dalka ay ku leeyihiin in doonaya lagu kabo dhaqaalaha iyo weliba horumarka ee sanad maaliyadeedka labada kun labaiy labaatanka saddex iy labaatanka dhegeystayaal iyadoo tani ay tahay mid haddana weji kale hor leh keenayso ay lacagtan ay qaateen ama ay heleen riba ama durbaba khasnada soo gashay ayaa haddana culeys kale hor leh usii keenaysaa dowladda iyo weliba amaahyada diimaha farax badan imikan wadanka ee ka taagan taasoo oo haddana dadka qayle ay ka wadaan iyo weliba sixir bararka horaan khubarada kuwa dhaqaalaha ka faallooda ay ku tilmaameen inay tahay sixir bararka iyo weliba dhaqaale xumada arrimaha ka taagan inay tahay nidaamka wadanka iyo howlaha ay wax iskugu dabaridaan keenaysana sixir bararka iyo nolosha inay dadka shacabka ku aada ugu adkaadaan sida wargeyska bogiisa soddon saaka uu ku qorayo wargeyska the standard eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhammaantiin subax wanaagsan aroori suban aan leeyahay soo dhawaada dhegeystayaal waxaan filaya si qurux badan inaa kusoo wada kacdeen ay ku nabad qabtaan sidoo kale iska warqabtaan yaarka deriska qaryada tuulada buulooyinka waxaaso dhan waxaan filayaa in layska warqabo shalay ilaa xalay ilaa saakaba waxaasoo dhan waxaan filaya reerka inay wanaagsan yihiin dhammaantiin eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan soo wanaagsan dhammaantiin ayaan leeyahay soo dhawaada meel baa naga dhegeysanaysaan star f m wehelkiina welwalba ha ahaato khadka telefoonka ugu horesaaka soo dhawow soo wanaagsan alo soo dhawow walaal magacaaga
waa rashiid ibraahim bumwani rashiidow soo dhawow ku salaamayaa waa ku salaamaya cabdel daayto ah ilme yuusuf yuusuf bakad a adigoo salaam walaalkay xaalad waa dhagdhag soomaan fumani waa fiicna aad baa loo fiicay walaalo maasha allah shukran rashiidu waxaa insha alla aada u mahadsan yahay rashiid dhegeystayaal oo mahadsan yahay inkastoo saakaaba magacaygu soo saari waaya wa waa tahay qatika xigaan siinaya star f m soo dhawow Ah, gacmaha durba qabka ah si qadku ka baxay xigaa kalean siinayaa asagana si aan u dhegeysano soo dhawo walaal magacaaga
alo salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu soo xajiis wanaagsan bakadow xaajiyow soo dhawow maxamudow waa subax wanaagsan aan leeyahay rashiid buwaane saaxib wax wanaagsan asagoo hurdaa ku soo galay magac asagoo qabu waayo ko
aada iyo aada waan salaamaynaa hay ii waran Waa- waa salaamaya asaga marka waxaa leeyahay alxamdulilah ilaahi mahadle sax nabadan kuwaa fariisan wax dhiba ma aanan maqlin Mhm.
wallaahi maanta anaga maanta ilaahay baa mahadle barwaaqa roob biyo baa banaanka daadsan alxamdulilah ilaahay baan ku mahadinaa Mhm.
wax dhiba ma jiro de dadka waa un guryaha umaa lisu gelaya waqtigii waashi baa ku laabtay haye ayey aajey awow abtiyo m- m- wax baa jira sho waxaa aragtay dad badan oo abti a u heen oo abtiga ku leeyahay aamo aamo waxaad abteen baa kuwa imaan ba abiyo intees ku aragtay haye
Waa de waa iska wakti un ilaa nabada nagu mooydaa leena dadkana waxaa leen si fiican oo siyaasad on olaha lagu wataa le ilaahay nabada naga dhigo saaka masalaani weyna bad qabaan xaaladada waa okay soo ma ahan hadda intaan ogo ani aan la hadlay xaalad okay wax dhiba weli ma aana maqlin aad baad umaasan tahay faadumana adiyo xaaskaada aad baa inii salaamay waan arkaya xilli hore shaah kuu buurisay gabadha walaalo waa ana waa maadsana rashiid boomaan gabadha shaha u karsaalo waa tahay hurdada ka kaciso sida magacyaha uu qabto ha
aad ya shukran umahadsan yahay Aan- eh, waa aad u mahadsan yahay maxamuud dahir dhaqane qadka telefoonka soo dhowow
aad baan u dhowahay yuusuf bakad waa salaad guurdoon oo kaala hadlaya koontiga turkana salaad gurdoon saaxib eh, turkaana saaka ka waran
aad iyo aad buu waa la baryey hadday xerada qaxootiga tahay iyo dadka hosta communitiga iyo intaan ka warqabo boqolkiiba boqol aad bay u degantahay xaaladu halka xagga adalhaynta waa qodob caalamiya dadka siyaasadda caalamiga taxliiliya Een, kulanka saddex geesoodka teheraan uga furma madaxweynaha ruushka iiraan iyo turkiga haye
ninkii ordogan ahay oo oo isla sawiray niman dictatorshiba sidaasay leeyihiin dadka oo siyaasadiisa naqdiya haye isagoo nin reer galbeeda naabta ku jira la ogyahay ruushka sida uga soo horjeeda wadamadii ayaandhawd ugu ogolaaday arrintii naabta inuu ka hor istaago Een, eh, eh, isagoo aan la ogyahay inaysan iskaaga mid ahayn siyaasadda qodobka ugu weyn meesha uga hadlayana dagaalka syria inuu maaragtay eh, madaxweynaha syria oo ruushka taageero aada uga soo horjeedo maxay tahay eh, siyaasadda isu keeni kartaa maadaama doorasho cuna kusoo socoto maxay sawirka ka bixi kartaa sidaasa ah, ordigana saaka eh, xaggaas saasaas saaran tahay aad baana ku salaamaya walaal salaad gurdoon aad baad umahadsan tahay saaxib waan kaa qaaday xigaha kalaan siinayaa subax wanaagsan soo dhowo walaalan ku salaamayaa in badan
walaal magaciiba ana macalin aadan bashaar macalin aadanow halkay ku sugan tahay saaka
walaal waxaan ku cusubanahay baadiyaha booka booka ka waran saaka
walaalow baadiyahan jooga aad baa loo waabariistay nabad baa la qaba aad baa loo fiican yahay hadal ahaanta waa nabad ilaahna sii maan leenahay aad baad umahadsan tahay macalin aadanow macalin aad umahadsan yahay buuka iga soo wacay ama booka soo dhowo walaale
asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu haye
walaal maxaan aad baan ku salaamayaa reer wanaagsan waan kaa qaaday aroor la mid ah binti aan filaya inay tahay maasha allah aad baad umahadsan tahay marka ugu horeysa adaan ku salaamayaa shukran
dhagaxlii goobta aan ka joogo faahfaahinaa bintaas iyo awbariga caafimaadka amniga waa ogtahay dhanka ganacsiga maasha allah dadka tuuriska sidoo kale isdhexgalka bulshada waa ogtahay wax qayloo buuq aan maqlo ma jirto ma garan haye alla subxaana watacaala waxaan ka baryaynaa waarahan oo ilaahay naga soo gaabiyo sicir bararkan oo ilaahay naga kor qaado walaal qaaliga adiga dhegeystayaasha wariyaasheeda qaaliga naartan dadka calaa meel walba joogteen waxaa in la aroorta idin wanaagto insha allah aad baad umahadsan tahay binti xigaha kale qadkaas wax wanaagsan
Al-
halow
hal waan ku maqlayaa magacaaga
maxamuud xasan maxamuud halkay ku sugan tahay waxaan ku sugan yahay meel xagaar jareer ma nabad qabtaa saaka ah waa nabad qaba adigiyo
ani geel jile ee la jooga qori almeel la dhaho qoryaalaa joogtaa ha ah geeli waa la socotaa geel waan la socdaa ha xaaladda ka waran bal adiga iyo geela
waan fiican walaal abaar ma ogi wax dhib oo jiro male aad baa u fiican haye oo kaasoo aad baa u nabad qabna oo aad baan u fiican aad baad umahadsan tahay waan ku salaamayaa aya waan kaa qaadana shukran star f m soo dhowow ma maqlaysaa waa ka gudbaa dhegeystahaasi star f m soo dhowow
assalaamu calaykum bakadow wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu aabaha nabadda gaarane soo dhowow saaka ii waran
maasha allah afka caanad uu qoday
نود بان كو أبرزان الحمد لله رب العالمين انت لأغنى الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإلينا الشهور وأنا هذه واحد مؤمن sax
muslimiinta dhammaan meel ay kusoo meel kastoo ay maanta ku abrigsteen waan ku salaamaya insha allah waxaan leeyahay wadankan waa wadan ka aan ku noolnahay yaan loo horseedin dhibaato yaan qalalaasa la gelinin nin kasta oo codayna macalin si nabad ha ku codayo ilaahayna roob iyo nabad allah na siiyo walaalkii gasaacibka masaamil kasoo leeyna roob buu sheegayo inkastoo anaga naftana xalay waxoogaa xagaayar ay nagu daadi
aabbaha nabadda aad baad u mahadsan tahay
jazaakum allahu jazaa shukran star f m soo dhawow
subax wanaagsan yuusuf bakad subax la mid ah magaca
magac faadumo kasaas countiga mandheera mandheere ka waran saaka faadumoy wallahi walaalkii mandheera maasha allah maanta salaada imaadkayga kow toonta waxaa la joogo dukaanka aada u weyn oo dad ka kac oo la dhaha iska shab Tug- dab baa kacay miya
daba ka kaxaa dukaan weyn oo waxaan oo lakasa iska shab qof ka fiinay ma jirtee Ah, kaasa saaka dibs aad uga kacay kaasaan hadal haynaa maasha allah waana salama dhammaan dhegeystayaashii aad baad u mahadsan tahay faadumo gabadha magaalada durba ka war hayso ay ku mahadsan tahay soo dhawow waan ku salaamayaa
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wacalaykum salaam walaal magacaaga
saadiya oo joogta xagareer saacadiyo cagareere ka waran
aad baa loogu fiican yahay haye
alxamdulilah waa la laban yahay waa la canjeero dubanaya waa la canjeero duwanayaa weli birtiyaa dabka saaran
haa waa tahay maxaa kaloo la hadalaya xaga dheera saacadiyoy
waa la iska nabad qabaa waana la qabow iyo jawi degan baa lagu aad iyo aad igu salaam ray xaga dheere Aad baan ku dhammaantood salaamaya anigoo magaca yuusuf la dhaho aad maarata ooga jecel reerka dadka yaa
magaca yuusuf la dhaho anoo aad ooga jecel oo magacya aad iyo aad shukran macbuudaadka miya ah
wadaadka ahoo aabbahay baa ahoo dadkoo dhan baa Waa reerka ah, sh- ninkan jecel oo dhan baa ah oo ninkii magaca la dhaho aan jecel Waa- waan ku salaamaya aad baad u mahadsan tahay
joobkaygana waad ii tixgelisay khayr allaha ku siiyo tafsiirka aminkaa fiican iisoo dayn way waa shukran sacdiyo wax waa laga qabanayaa
Ay, asalaamu calaykum waalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu way mahadsan tahay sacdiyo xaga dheere iga soo wacday waan salaamayaa soo dhawow may maqlaysaa waan ka gudbayaa xigaha kalaan siinayaa subax wanaagsan wacalaykum salaam magaca
dhaqanaha joogna gaar ahaan suuqala mandheera suuqa xoolaha dhaqana ka waran saaka
fiican alxamdulilah dhimi jira waxaa laga dhex maray walaa joog waa degan yahay wax dhibo joogaa marka iskuullada waa la aaday marka dugsiyada waa la aaday marka joog waa degan yahay wax dhibo joogaa alxamdulilah aada loo wacay marka waa ku salaamaya in badan shukran waan kaa qaadnay anagana star f m soo dhawow alo salaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu hay halkee salaam calaykum saaxib yuusuf bakad waa deeqood waa cabdullaahi balambala balambala deeqoo ka waran alxamdulilah waa lasoo wacay dhimi jiro haye jeega aad u macaan aad u degan waa sax xaaladaha baa iska okay aad iyo aad dhammaan ummadda islaamka meel kasta jawaan waan salaamaya aad baad u mahadsan tahay saaxiib anagana ku salaamayna in badan soo dhawow magaca salaamu calaykum maxamed tawane gaarisa dhigabure saaxib maxamed tawane deekaabuurey soo dhawow maasha allah saak xagaya noo da-day waan fiicannahay alxamdulilah haye ilaah baa maanta kale aad iyo aad baa loo fiican yahay dhegeystayaasha dhammaan waxaan leeyahay subaxda idin- wacaas ma ma- ma dabeel baa mise waa boodhaa saaran tahay boodhaa baan saaran yahay nin oo idaacaddu wakaalib ay ku tahay sooma aad iyo aad maxamedow shukran baan ku leenahay adeer aa xareer cumar buulabulaan waxaan leeyahay maalinta ku waanatay insha allah maxamed tawane aad buu mahadsan yahay Eh, waa marurba idaacaddu ku xiran yahay waan uga mahad celinaya saaxib soo dhawow waan ku salaamayaa waa dhawaay walaalkii saadi aadan ku salaamay haye magaca
magaalada imraan etoobiya qaasatani maxaa oo ma fahantay adigana nimcaan baa lagu dhaha meesha joogtana nimcaan baa la lahaa ana imraan ala yidhaha meeshaan joogani maxaan oo ladhaa ma fahantay adiga cimraan meeshaan nimcaan
si wanaagsan haye
wax wanaagsan aan ku leeyahay shukran
meeshan saas ku suganaay ku socodka gaadiidka ganacsi wax walba si ilaahay u tirgalo kala socdaan haye maqalka daacad si wax walba ka socdaayo kuwa jibaad kusoo dhawaan ku leeyahay saaka dhankaasiina maxaan yaal Ah, saaka canjeero ma ah miya saaka jibaad waaye aad baad u mahadsantahay shukran gabadhaasi nimca way mahadsan tahay cimraan Ah, soo dhawow waan ku salaamayaa asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullaahi barakaatu haye xaliimo salaad mandheera waaye xalimoy saaka ka waran mandheera
wallaahi meeshaan ka soo kacay naxariis ilaahay aan qabnaa alxamdulilah dhibma jira laakiin qaacan arkaya haddaan weydiiyana gabadha oo
isir shop dhahayn dukaankeeda waa lidhay waana ka xumaay kollay nafaa ka darane hoola adduunya waa la helaa eh Mhm.
wallaahi waa ka xumaay kollay bedelkooda waxa iimaan loo baraka leh allah siyaan dhihi lahay gabadhaas walaashahay noom reer mandheera daraadna dabkan waaba laga sheekaynaye Mhm.
wixii dad dhibaay kollay ilaahay ha naga qabto aad baad umahadsan tahay Salaam, insha waa Allah.
tahay shukran aad baa umahadsan tahay xaliimo salaad iyo gabadhaasi dabka soo gaaray waan ka xunnahay rabbi wax kheyr qaba ha ugu bedelaan leenahay warkii ayaa maqli doontaa sideedii subaxnimo soo dhowow waan ku salaamayaa
asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullaahi barakaatu subax wanaagsan sida waxaa lamid a walaal magaca
magacaada waxaan la yidhaha bashiir ibrahim xasan halkee bashiirow waxaan joogaa magaalada seelo ya
seelo baan joogaa bashiirow saaka maxaa mar lagu kicinin miya
ya saaka mar lagu kicinin miya codkaada aad buu u hooseeya waa si fiican- si fiican u fadhiya alxamdulilah waa nabad baan ku barini aawa fadhida dimashihii baa ku garab yaallaa mise
maya maya weli shee maan cabin waa hadda soo kaxay ha waa hadalkaada ka dareemay ogow haye
marka waa fiican walaal aroor wanaagsan waa aad u fiican waa nabad barini wax weyn isiilo xaaladaha dhagdhag weeye
ya isiilo xaaladaba okay soo ma ahan xaalada okay waa okay dhib dhib ma jir dhib ma jir alxamdulilah alxamdulilah inkasta aroor aroor hore aroor hore ay tahay ha
alxamdulilah waa la fiican wax weyn dareen ma maqlin shukran aad baad umahadsan tahay inkastoo saakin laakiin waa jeer aan weli maqlin ma garan karo mumbaaso hadalka ma hayo nairobi saaka hadalka ma hayo meelo qaar oon hadalka hayna jira meru sidoo kale hadalka ma hayo saaka Eh, madoogaashe waxaan filaya aadan hadal saaka kama hayo Eh, intee kale meelo fara badan baan hadalka hayn maxaa dhacay laakiin waxaan filayaa si fiican oo qurux badan ay noo dhegeysanayaan warkii sideedii subaxnimo ayaa maqli doontaan dhegeysan doontaan qadka telefoonkaad ku jirtaa soo dhowow halo star f m soo dhowow waan ku salaamayaa
halo walaal aada u dambeeya haye ka waran deegaanka saaka aad joogto
walaal magaalada mandheera ayaa jooga sacaad ayaa laydhaha waan fiicannahay laakiin dad baa ka kacay meel oo ganacsiga lagu haysto shoobinada kala nooca ah wayna gubtay waxaan leeyahay khasaarada dheef ilaahay ha ugu bedela ayaan leeyahay ummaddana waxaan ka codsanaya inay qur-aankii ayay ka tegeen diintii baa laga tegay inay diinta la akristo haddaad diinta akrisatid balaayo oo dhanba ma arkaysi aad baad umaadsanta hooyo marka diinta ku xirnaada ilaahayna ku xirnaada ayaan leeyahay balaayadana ilaahay dadka ka qabta aad bay umaadsanta hooyadaas ee qadka telefoonka degeysan u dambeysad ku mahadsantiin la socodka dhegeysa idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari waa tahay dhegeysan idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari dhegeysanaysaan dhegeysa dhammaantiin subax wanaagsan kusoo dhawaada barnaamijka hogaanka iminkan si toos ah inoogu bilaabanaya saaxib yaal dhegeystayaal saaka taarikhda waxay ku beeganta labaatanka bisha toddobaad ee julaay sanada labada kun labaiyo labaatanka maalin arbaca ah xaalada guud ee wadanka ayaa dhegeystayaal diiradda ku saarnay tan gobolka dhegeyste waxaana sidoo kale diiradda ku saari doonaa waxyaalahii ama waxyaalaha markaas iminkan cid weliba ay danayn doonto cid weliba ay xiiseyn doonto sidoo kale wax badan ay kaga fahmi doonto waxaa la jiraan waxyaalo fara badan oo qabyo ah oo markaas dadka ay ogaan xitaa qabyo ma ahan xitaa aan la bilaabinba laakiin faahfaahinteeda macluumaadkeeda saaka ay heli doontaan waxaana sidoo kale noo sharaxi doonaa noo faahfaahin doona dhegeystayaal maxamed caamir kama hordhacay qodobka dhegeystayaal iyo sidoo kale barnaamijka saaka waxaan diiradda ku saari doono laakiin marka hore bal iga ogolaada inaan soo qabto mid ka mid adeega qaybta barnaamijka ah dhegeystayaal xagjirka ayaa had iyo jeer i- deegaanada f- dabcan fariimaha iyo weliba sheekooyinka qancin kara ay u soo jiitaan taageerayaasha gaar ahaana dhallinyarada qadidooda ay markaasi doonayaan inay kaga dhaadhiciyaan cilmi baaristu waxay muujinaysaa in internetka iyo baraha bulshada ay sii kordhinayso uu noqday wadada da- isticmaalka ah si loo dhiirigeliyo loo xagjirayo loona shaqaalaysiiyo qeybaha khatarta ah ee dadka sida dhallinyarada waxaa muuqata in haddii la rabo in laga hortago xagjirnimada rabshadaha leh ay tahay mid wax markaasi ku ool ah waxaana loo baahan yahay si weyn in diirada loo saaro horumarinta sheekooyin wax ku ool ah oo ku saabsan goobaha caadiga iyo weliba kuwa markaasi dijitaalka ah si taasi loo gaaro hadafka guud ee xayisiinta waxaa wax wax ka horteg waa dabcan ka hortegidda sheekooyinka rabshadaha wata ee xagjirka kuwaas oo ku dhex milmay bulshada taas oo horseedayso inay noqdaan xagjirnimo rabshada wata xorinta dabcan waa xarunta qaranka ee la dagaalanka argagixisada n c t c waxay soo saartay sheekooyin kala gedisan iyo kuwo kale oo lagu faafin doono warbaahinta caadiga iyo aaladaha dijitaalka ah oo ku- oo kala duwan si ay markaasi u daawadaan dadka ee kala duwan oo ku jira kuwa markaas aadka ugu nugul kuwa maskaxdooda la rogrogi karo ay la kulmaan fariimaha ujeedadu ay xa- ay tahay xagjirka la dagaalanka weliba kuwa markaasi lagu dhiirigelinaya dhalinyarada inay ku biiraan taasoo looga looga digayo inay ku biiraan kooxaha xagjirka dhegeysa halkudhigu muxuu yahay shirkadda brave waxay markaasi ku leedahay ukiona kitu sema kitu hakuna dini ambayo inatetea ugaidi usione buibui ama kanzu ukaona ugaidi haya ni mavazi tu ayay ku leedahay dhegeystayaal hogaayadiisi suaalala diini ama diini dhegeystayaal haddaba ka taxadar oo ka fijignow waxyaalaha markaasi lagu xagjireeyo dhallinyarada weliba khaasatan dhanka baraha bulshada oo caruurtaada la soco oo adigana ka digtona uu ka fogow dhibaatadaasi yaa lagu horseedin oo dhibaato faraha la gelin waata idaacaddi star f m dib aan ugu soo noqono dhegeystayaal saaka waxaan markaasi doonaynaa in aan markaasi xaaladaha guud ee waddanka tan gobolka gobolka waqooyi bari weliba diiradda ku saari doono oo isla barbarigi doono dhegeystayaal dhibaatada iyo culeysyada ugu badan inay tahay midda ugu jirto sidoo kalena noqota kansarka imikan laga soo kabsan layahay waad maqlaysaa qof markuu konsar ku dhaco waxaa maqlaysaa in muddo uu joogayo in sanada uu joogayo in meelo fara badan loola kala cararayo qofka si loo soo daaweeyo laakiin ma garanaysaa kansarka imikan adiga aad la nooshahay oo daawadiisa iyo sidoo kale dhaqdhaqaaqiisa weli aad garan ladahay oo halkaad joogto ama halkaad ku nooshahay ama sidoo kale saaka meeshaad ka soo kacday dhibaatada ay kugu hayso inay tahay kansarka ah aad la kiclaadahay oo abaaraha ay kugu hayso oo biyola-aanta ay kugu hayso oo nolosha ay kugu hayso waxbarasho la-aanta ay kugu hayso cilmi la-aanta ay kugu hayso dhegeystayaal waxaana noqonay kuwa markaas ugu dambeeya gobolada kale dhegeystayaal haddaba sayka maxay tahay waa musuq maasuqa dhegeystayaal ayaan siika saaka diiradda ku saari doona iyadoo markaasi noo qaada dhigi doono noo faahfaahin doono sidoo kale noo sharaxi doono muxuu yahay musuq maasuq halkay ka bilaabataa waa ciday cidda qaadato yaa waa kuwa kuwa dabagalaan kuwa markaasi baaraan kuwa markaasi soo saaraan maxay yihiin qaabkeena loo qabtaa maxayna sharcigu ka qabaa kuwa markii lagu hela halkee lala tiigsadaa maxaa lagu faahfaahin karaa yaa sameeyaa dabcan arrimaha ku saabsan musuq maasuqa ma cid dhan ma qoys dhan ma reer dhan dabcan cid waliba si bay ku tilmaami kartaa markii sharaxaadka ay imaanayso laakiin saasi ma aha midna qoys ma aha midna cid ma aha midna dabcan reerreer ma aha laakiin mujtamaca dhan ayuu markaasi ka dhexeeya musuq maasuqa oo adig hadduu aniga bilaamo dabcan waxay ku xogaysaa shakhsiga agteyga fadhiyo haddaba ka hortegitaankiisa howlahaasi dhan see markaasi loo soo afjari karaa dariiqadee ama wadiiqadee loo raaci karaa arrimahaasi oo dhan faahfaahintooda ayaa iminkan sida toos u gudagelaynaa dhegeystayaal musuq maasuq iyo dhibaatada iyo nolosha baabi'iyey maxay markaasi u horseeday maxayna ku reebtay murugada ee gobolka dhegeystayaal barnaamijka waxaa marti ku ah caamir maxamed ama maxamed caamir dhegeystayaal oo aalabaad uga barateen inuu markaas u ololeeyo sidoo kalena ka faallooda dhibaatada iyo xaradaha iyo sidoo kale dadka aadka u dhibaataysan u oonayaan in ay markaas horumar umar un gaaraan oo dadka markaas isaga ku weyn midnimada iyo dhiba soomaalinimada ee gobolka waqooyi bari dhegeystayaal maxamed caamir horaan waxaad uga barateen dhegeystayaal in dabcan uu aada u falanqeeyo waxyaala fara badan ma la socotaa in sidoo kale dhaqaalaha dhaqaalayahan u yahay ama sidoo kale nin arrimaha canshuuraha iyo arrimaha markaasi ku taqabsay dhanka dhaqaalaha waxaasoo dhan inuu markaasi fahamsan yahay bal ka waran nin arrimahaasoo dhan iskugu tegay oo maanta adiga kaa soo jeedo haddana doonayo inuu kuu sharaxo arrimaha ku saabsan musuq maasuqa bal aan dhegeysano maxmed caamir marka hore waan salaamaya saaxiib subax wanaagsan aan kuleeyahay soo dhowow barnaamijka hogaanka subax weliba oo halkan si toos oga baxo waanu ku salaamaya wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu waan dhow yahay marka waana ku dhow yahay barnaamijka caamir dabcan waa la socotaa waana fahamsan tahay musuq maasuq cid weliba markaa maqasho maxaa ku soo dhacaya muxuuna yahay musuq maasuq musuq maasuqo yacni tafaasiir badan ayaa laga baxay marka dowladda kenya national definition of corruption waxa ladhahaa jira international definition of corruption un-ka hadda waa ay dhifaan gareeyeen musuq maasuq wax la dhaha waxayna ku sheegeen inaas yahay adiga daacuun insidious plague waxa la dhahay oona yacni ummadda uga tagaa wax yacni la yaab leh intaa laga qaban waaya ayuu inta ay ku macnaysay european unionka waa ay dhifaan gareeyeen african union waa dhifaan gareey the kenyan contract kenyan loan waa dhifaan gareey waxaas yahay way macneeyeen waxay tahay marka waxaa haddana kenya wadankan joogno sharcigaa la mari constitution ay leedahay statutory laws aa jira marka maantana waxaa jirta hay-ad u saarsan musuq maasuq la dagaal wadanka la dhahaa e a c c c marka musuq maasuqu waa baahan yahay nooc walbaa isku imaadi karaa adiga hadda waxaan ka sheekaynayna kolley public private corruption waxa la dhahaa jira marka waa waxa u dhexeeya lacagahan yacni shacibka la siiya oo soo loo hanqaltaaga marka yaa u hanqaltaaga kow ninka xafiiska fadhiyo lagu aamina xafiiskaas oo public officer ama state officer ahay ama governor ha noqdo ama mp ha noqdo ama nin dowladdu shaqeeya ha noqdo marka waayna fara badan tahay corruptionka conventional iyo unconventional types waxaa la dhahaa jira mid yacni intaada conventional kuwaas aad gelin private public kuwa privateca iyo public halkee iska soo galaan haddii qasnada ay imaatee dhanka musuq maasuqa nexuskan waxaa isku darkan waxaa laga arki karaa public horta public control sector aa jirta waxaan marka waa wixii sh- mashruucda dowladda lacagta la aruuriya camal haddaan dhahna bal eh, kenya revenue authority canshuuraha la aruuriya hadda budgetka daraad la akhriyay marka budgetka saar la akhriyay waa in loo yeela wax bilowaadan waa bilowaadan in laga xakamadeeya Mhm.
xoolahan waa bilowaadan waa ninka xoolihiisa asagoo iska dhaca marka xoolo shicib oon sharci lahayn yacni meel xumo ayaa ismarinaa marka budgetkaas intaa laqeyroo three point three trillion la akri waa in loo yeela nidaam recurrentana ha ahaada ama development ha ahaada mushaarka waxaad leeyahay yani yani payroll data systems aa loo hagaaji wixii mushaarka baxay wixii operation iyo yani Yani howlgal- Ha- howlgaladii wixii.
ha operation iyo maintenance Mhm.
wixii yani lagu howlgala oo Mhm.
recurrent hoos imaadaana system aa loo hagaaji audit systems aa jira marka waxaa waaya privatena yawa private laba shay aan marku kala qaadaynaa privateka waxaa waa kow companiga gooni star f m Oo hadda waa shakhsi- oo company shakhsi ay leedahay.
ha Mhm.
ama aan dhahna safaricom ama adi wax walba Mhm.
waa shaksi iyada dhexdeeda corruption waa ka dhici karaa Mm.
xoolaha meesha ka jira lacagaa ka jirta programaa ka jira marka waa in la keeno waxaan audit control ninka becsharada leh si ay wax ugu dhumin waa oo iska ilaaliya shaqaalihiisa waa inaas nidaam u hagaagsada midda dowladda umaad midda dowladdan waa in- dowladda waa inay nidaam u hagaaj- u hagaajisa si ay ku dhumin xoolahan hataa waxaad aragtaa marmar computer marka lasoo gada dowladda asset labeling waxa la dhaha loo hagaajiya Mhm.
numbaraa lagu dhijiyaa yacni qalinka dowladda wa in- waxaa loo hagaajinaa engravement waa la engrave garaynaa yacni waa magacaa lagu qoraa waxaan kulli waa ho- ka hortag musuq maasuq marka hadda midda jirta marka waxaa waaya middan privatka oo qofka becsharada gooni u leeyahay hadda kama hadlayna annaga waxaan ka hadlaynaa company private lagu register garey oo shakhsi private leeyahay oo dowlad in lagu dhacaa la raba oodna fududayna midkaas state officerga ama Ama public kan dowladda officer ku jiro.
aas fududayna Mhm.
marka midaas ayaa labadaasaa loo kala qaadaa public iyo private Haye.
marka conventionalkan ciidan taas ay lamid tahay waa ninkan yacni public officerga oo yacni ku dhaartay ama sh- yacni la dhaaray oo maanta ku xo- ku yacni inaas ku tagrafala raba shacibka xoolihiisa midaan kalena conventional waa si indirect ay kugu soo geli kartaa waxaa ka mid ah hadda fundraising aan la hagaajinahaya oo lacag la ha kateelka intaad ka bilowda horta kateelka intaad ka bilowda ninaad lacagtiisa aqaanin Mm.
maraykanka dadka lacagta gurwaa la aqaanaa basic audita lagu qabtaa Ay- waxaa jirta waxaa la dhahaa internal revenue system oo ka areedooda waa la udhidgarayaa dadka lacagta ku bixiya maraykanka musharaxa madaxtinimada ama governaga waa dad la aqaana Mhm.
laakiin meeshaan yaa bixiya waa marka governaga lacag yaa siiya markaad soo galahaya madaxweynaha yaa lacag ku aruuriya O- F- friends of uhuraas maqli jirta hadda uhura loo marka kateelkana meeshaasaas ka dhashaa marka marka kateelka iyo corruptionka meeshaas ka dhasha oo kowdiisa as-aas ku ah waa lacag aruurintan la aruurina iyo soo qaadkan qofka lasoo qaada Mhm.
marka labadaasaa un sharaxaynaa daa ilaahay may dhino waqti u helna insha allah Eh, waa tahay een, sida hadda waxaa tilmaamtay markii maraykanka lacag la aruurinayo waxaad ku tilmaamtay een, in qofkaasi dabagal ama xogtiisa la hayo halka waxa kasoo galaan iyo systemka iyo waxaasoo dhan canshuuraha meesha kasoo galaan Een, kuwan marka ayaga een, nidaamkaas ma qabaan miya e nidaamka yani integrity horta waxaan dhaarta kalena waxaan ku sheegay horta waxaan integrity la dhahaa sharciga waa ka hadle Exactly.
Eh, chapter six oo constitutionka kenya indaas fiirisid waxaas ka hadla waxa la dhahaa leadership and integrity Xo- sharci ahaan waa loo soo xulxulaa waa loo soo xuli karaa laakiin annaka intay naga soo raacday eedan corruptionka eedan corruptionka kow horta wadanka muddadiisa waa yarya waa maraykanka waa wadan afar boqol shan boqol oo sano jira waa darad waxaan ku hadla aan kala hadlaya yacni xisbiga maanta democratic party iyo republican party waa xisbiyaal adiga laba boqol saddex boqol oo sano jira Waq- waqtiga la asaasi 1838 1850 something marka waxay waa keliyeen adina hadda waxaad xasuustaa france madaxweynihii hore sarkozy maxaa ku dhacay lacagihiis ku kaambeengarayaa lagu dabagalay marka waa confess- auditna waa lagu qaadaa qafka ku siiyaawa integrityga qafkaas marka kuwaas waa u gaareen dad ahaan ay u gaareen sharci ahaan ay u gaareen sharcigooda iyo nidaamka iyo institutionka because geedkan corruptionka la dhahaa marmarna waa xadad dheer yahay maaha inaad maraykanka ingiriiska iyo meelahan kale ka jirin un nafteedaas ka jira oo define garaysa laakiin waxaa jira xidid gaaban iyo xidid dheer midkan africa waa xidid dheer goormaadna africa ku bilowday corruption ingiriiska iyo isticmaarkii aba keenay sida ay iyagu dhulku ku qabsadeen nidaamkay dadka ku hogaaminayeen aaba corruption ahay corruptionka marka afrikaanka madoob ay meeshaas ka sii waday marka wax hadda la bedeli kara maaha ani marmar waxaan dhahaa corruptionka kenya waa heritage ma dhaxal waa dhaxal yacni waxaan wax wax la iska dhaxli waa waayaho madaxweynaha calacala oo lemda iska noqday maanta oo dheh oo dhahaya laba bilyana dhaarta laxada marka waxaana waxay ka soo bilaabatay aasaaska lacagta la aruurina sharci ahaan waxaan ma u jiraan in la xadada waa u jiraan institution ma jiraan way jiraan kenya maanta wax uga sharci badan ma laha sharciga kenya maanta lacagahan countiga la siinaa ama national government yacni qodob dhammaala oo public finance la dhaha oo dhaqaalaha dowladda sida loo maamuli lahay oo shacibka loogu maamuli lahay marmar hataa westage waxa la dhaha jira wax westage la dhaha jira maanta dadka wajeer iyo mandheera iyo gaarisa iyo kenya dhammaala qof walba waxaad leeyahay isbitaalkii waa structure derbiyaa la dhisay oo lacag lagu qaatay laakiin daawadii ma laha ma fahmaysa marka dhibkaas waxaa keenay procurement corruption haldhaha marka yacni waa ina dowladda corruptionka inkastoon ka sheekeyo iskale babadan yahay hadda ninka traffic oo jidka taagan lacagaas qaataa waa waa bribe lacagta yarood qaadana asagu waa bribe ninka surface corruption waxaa ladhaha jira immigration astagi baasbor inaad siishid lacag bix countiga way ka jirtaa countiga nafteeda markaas meel furan markaas oo qaadanay single permit corruption waa ka jira city hallkanaas ka jira si wax walba lagugu fududeeyo ha marka geedkan dadna waa iska xakameeyeen oo maanta daal maraykanka ama ingiriiska ama hataa south africagan waxaad xasuustaa madaxweynihii dhamaalo zuma la dhahay maanta maxaa isku maqan yahay yacni ilraac oo corruptiona soo galay madaxweynihii madaxweynaha maanta banaankaa laga dhigay marka kenyana maanta waa u jeedaa madaxweynihii hoostiisa iyo cidiisi iyo dadkii ayaa maanta corruption lagu sheegaa marka governaga intee jooga governaga yacni waxaas ka qaatay calayn meesha waxaa ka jira executive authority oo wadankan marka asaguna marka yacni sidii xoolaha shacabka looga tagrafalaya ayaasun countiga gey marka waxaa la dhahaa waaya devolved corruption ah waxa la devolve gareeya dadka hadda waxay leeyihin waa corruption goormaa la fahmi waqtiga kibaki kasoo bilaabatay ayaa la fahmay horta anticorruptionkan zamaaniyaa la asaasay oo ninki ninka lagu asaasay hataa anticorruption bodygan kenya indaas akhrisid waa nin la dhahaa arun maw oo isagu naftiisa calaamado badan ay ku taagnaayeen dabcan ninka xashiishkii aad iyo aad yani gacantaas lagu farfiiqi jiray ayaaba bilaabay waxaan chairman ka noqday marka aaron rongeran in lahay joogi jiray waqti hore oo dhihi jiray yani kalluunka weyn iyo kalluunka yar ma kala naqaano wax walbaan ku dhigaynaa marka dambena waxaaba loo bixiyay toothless bulldog yani wax ninka biya loo lamuun baa la dhahaa imaaday marka lagama shaqayn kara kateelaa qabtay waxaas kateel haya waa wadanka maxkamadihii maanta waxaa jira waxa la dhahaa anti corruption division cots oo la geeya say wax u convict gareeyaan maxayna convict gareeyaan meeqaa kees oo la geey wasiirka maaliyadda kenya ugu weynaa henry rotich ayaa la geey maxaa laga qabtay ma fahmaysaa ninkii p s kiisa ku xigay ayaa maanta maxkamad taagan meeqaa wasiiro maanta maxkamadda kenya ay banaanka dhigtay oo lagu waayaa lagu leeyahay marka marka corruptionkan executivekaas galay legislation oo baarlamaankaas ku jiraa judiciarygaas ku jiraa marka waxa la dhahaa waa systematic saa u n u define garaysay daacuun ay ku magacaawday jirka dadka ka gala oo marka bixitaankiisana is adag yahay marka cudurka dadka markaas ku dhaca waaba kala nidaam qandhada qaarkeed marka laba carbad lagu dhufto ay bixa qaarkood ma baxda ma fahmi marka waxaan waa saas institution kenya ma jira waa jira sharciga kenya hadda intaas fiirisid hadda waxaan ku kala hadlaya waxaa la dhahaa chapter 11 of the kenyan constitution public finance public finance waxaa jira chapter dhamaan loola dhahaa control of public money marka articoolaha article 225 oo kalood waxay ka hadlay waxaa la dhahaa financial control lacagahan see loo controlaa intee la mariyaa ma fahmaysa ay ka hadli waxaan kullina waa precasa in lala dagaalo corruption oo la xadada oo shacibka lacagtooda gaarta ayaa waxaan sharciga looga laakiin dad ahaan ma loola dagaali karaa waa su-aasha taalla waa maya dadkii marka institutionkan waa dadaa hogaamiya dadkii marka tooda marka personal greedka waxaa la dhahay maanta ka hormariyeen public service sharciga hata two hundred and twenty six maanta waxaas keen waxaa la dhahaa account and audit of public entities inay public entities la audit gareyn kara 227 waxaas ka hadlaa prequirement-gan sidii prequirement-gan maanta waxaa jira waxaa la dhahaa public prequirement and asset disposal act waxaa la dhaha jira oo 2015 iyadoo regulation oo 206 aa jirtay public prequirement and disposal regulation aa jiray kinaa waa jirta maanta audit waxaa la dhahaa oo commission laga dhigay oo constitutional commission oo sharciga as ilaaliyaa jira maanta oo la dhahaa office of the auditor general marka waxaa jira waxa la dhahaa public finance management act oo yacni waxaan kulli waa agta sharciga laga soo qaatay oo sharciga dabamaraynin oo kulli lagu xakamadayna lacagaha public westage public resource westage iyo public utilization of public finance labadan shay inay dadka isu helaan ayaa horumar lagu gaara waxaan ma jiraan kenya ma ka jirtaa haa yaa haasta wadanka cartels institutionka maanta yaa haasta waa cartels cartelskana intay ka bilowdeen 1960 marka xornimada noolodhiba ay bilowdeen waqti ay heri karta waqti ay heri karta waa in la helo waxa la dhahaa social revolution waa inay dad tataagan oo wax fahansan oo dhibka ku dhacay oo soo istaagi kara dowladnimo iyo dadnimo la hela
waa hadal sax ah dabcan waxaad sheegtay intaa hadalka waday inaad dhahday dabcan shaksiga qaabkana la dagaalami karaa waxaad sheegtay shaksiga asaga haddee ay ka go-an tahay ama shaksiga asaga ay arrintan furaha uu kula jiro dabcan oo asagana dabcan maamulkii iyo xubintii uu dowladda ka hayo ama deeta countiga ka hayo mise dowladda sare ha ka hayo oo asagana fara uu kula jiro oo hantina hantidan uu hayo dadkii asagana ay ka dhaadhacsanta dadka see marka uu doonaya in uu kaga gado in wixii uu qabto asigana musuq maasuqu faraha kula jiro
والله horta su-aashaas si fiican way ku- soo celiya maxaa daatay qofka shaksiga yani shakhsi asaga hada oo tusaale waxaa la rabaa in qofka asaga ula dagaala musuq maasuqa xilkana uu saaran yahay sida tusaale oo kale countiga lacagaa loo dhiiba tusaale usoo qaadanana countiyada mid ka mid a countiga gaarisa tusaale usoo qaadana laakiin gaarisa ma aha Een, lacag baa loo dhiibay shaksi shaksigan hadda lacagta loo dhiibay asaga inuu waxyaala dadka uga qabto sidoo kalena inuu kaga hortago waxyaala dhibaatada keenayo lacagtina waa haya asaga lacagtaas uu isticmaalayo as wuxuu u isticmaalaa musuq musuq musuq maasuq ahaan ama corruption ahaan uu isticmaalaya dadkina in wax u qabto see dadkan in wax u qabtuu rabaa see marka isku waafaqayaan wallahi horta lacagahan ilen waxaa dhahday baasha dhuuxa ka gashay qofka yacni dadkii waxaa fail garay institutionka Mhm.
you see adi lacag markaad qof u dhibtid oo county lacag u dhibtid county government waa la kala ilaalay assemblyga shaqadiisa maanta maxaad noqday oversight waxaa la dhaha inaas ninkan governaga iyo executiveka ilaaliya oo reportkooda la keena waxaa la dhaha hadda waxaa jirta county integrated development plan Mhm.
iyo annual development plan iyo fiscal strategy waxaan kulli waa inay baarlamaanka soo maraan baarlamaanka kenyaga ay ka jirtaa budget eh, statementaa la keenaa Eh, yacni appropriation budgetaa la keenaa in laga fiiriya oo nidaamka la fiiriya lacagihii shacibka ma lagu tagrafale laakiin shaksi ee ilaahay inaad ka cabsada ma sheegin oo shaqsinimadiisaas isu ilaaliya laakiin xoolahaas intaan laga ilaalinin wax ka qaban kara ma laha waxa ka qabana marka waa sharciga sharciga iyo institution regulation looga ma jiraan waa waxaan hadda ka hadlayni waa jiraan laakiin in la howlgeliya sharcigaas oo institutionka la howlgeliya ayaa shaqada gabtay laakiin ninka hadda gaarisa ama wajeer ama mandheera ka shaqaynhaya waxaa ka saaran obligation inaad horta tuug noqonin waayo xafiiskaas waa u dhaartay obligation aa ka- aa ka saaran midda labaad waa nin inaad ku baraarugsan yahan la raba sharciga wixiis ka qaba yacni eh, corruptionkan laakiin midda hadda dhulka ka jirta waxaa eh ninkaas waxaa garab siinaya governaga waxaa leeyahay "Adi wixiis hallayni hallay markay auditaska imaadaan anigaa arrinta dhammayna marka xafiisihii loo diri lahay oo ka shaqayni lahay oo dadkaas soo xerxeri lahay dembi ku oogi lahay ayaa afka loo qabtay marka waxaan waxaan ku leeyahay waa wax yacni m- meel walba ka galay eh, dadka yacni institutionmaha kulle ay galeen maanta countiyaasha waxaa ka jira laba sector labada sector mid waxaa la dhahaa executive waxaa hogaaminaa governor Mhm.
iyo wasiirintiisa midna waxaa la dhahaa legislative waa assemblyga assemblygi iyo kuwaan marka dadka waa isku biishubteen marka xoole islaan ha la ilaaliya ama xoolaha shacibka ha la ilaaliya meesha maba taallaba shacibka ma ku baraarugsan yahay qaar waa ku baraarugsan yihiin qaarna kuma baraarugsana qaarka ku baraarugsan maxaa ka celinaya inay xaqan ka hadlaan oo ka doodaan qabiilnimo baa la dhaha ka celinaysa marka.
baraarugi waan umaan doonaa Een, haddii ay eh, dabcan eh, dhanka gavanaha ama dhanka maamulka wasiirada ee gavanaha eh, waa laba k- eh, kala shaqsi Eh, gavanaha iyo sidoo kale eh, wasiirada iyo sidoo kale xubnaha wakiilada aqalka hadday tahay golaha aqalka sare ama baarlamaanka iyo hadday tahay golaha aqalka hoose wakiilada m c yada hadday tahayba Een, labadaas maxaa isku keenaya kuwan waxaa la rabaa inay kormeero ku sameeyaan dabagalaan lacagihii bajedyadii dabagalaan halka wax ku bixeen shil weliba sida loo baxay sida loo adeegsaday iyo qaabka waxaa soo haray qasnada waa inay socdaan dabcan ay la socdaan maxaa marka saaxiib ka dhigaya aas aaska saaxiib ka dhigay waxaa jirta wax la dhahaa countiga hadda waxaa ka jirta wax la dhahaa three piece voting national governmentna waxaa jirta wax la dhahaa six piece voting maanta madaxweynihii governaagi mbigi women rabti senataagi iyo county assembly membergi intaan lineka waa lagu soo doortaa laleeyahy annaka waaba ka darnay tii aan xoogoo nojahay ka dhignay waxaanba aan ku sifaynay bahalka qabiilla lahay marka waxaas arki dad isku xisbi ah iskuna qabiil leh inta ugu badan yacni countiyaasha taa waa la kala badan yahay Ah, qabiilaha way ku kala badan yihiin waxaas arki county soddon ward leh oo ay qabiilaha kala ay toban ka yihiin hal qabiilna aas ka yahay labaatan oversights ay ku imaade labaatankaas mar walba waxay u helinayeen governagan hama ha qaldanaada ama has qaldanaadan iyukuna waa la afgaranaa afgarasho waxa la dhaha meesha ka jirta marka waxa wadankaas ku baa Ya- okay, yaa la afgaranaya marka assemblyga Ah, because assembly.
kolka horeba yaa soo dhisay Aha.
waxa waxaa la dhahay dhaarti kale waan kaala hadlay wax negotiated democracy la dhahay ayaan qaadan annaga mhm.
odayaal waxaa la dhahaa marka systemka soo galay Mhm.
ninkan governaga bedelkii niminkan inay ku furaan toosh oy dhahaan ninkan waxaan ayaad qaldaya lacaga hadda mandheera la siiyey waa boqol iyo soddon bilyan ninka governaga ahay aa shalay wareegana oo senata indaan lii doorta biyo iyo dhulaan dhisaale ma fahmaysa marka waxaan waxaa keenay peace votingan hadda fiiri governaga senataga women repta iyo assemblyga waa isla socdaan waa four piece voting aa aa laga sheegaya hadda northeastern war ana inta dooranaysiin inta xubnahana ila soo doorto xubnihii marka senataga waa ninka maanta oversight ku hagaajin lahay county government oo division of revenue ku hadli lahay joogi lahay mbigii asagu banaankaaba la iska dhigay qaarna jeebkaa lagu riday adiga dadkan waxay mar walba ku talagelayeen minority proportionka inay haastaan dabcan dadka eh, laga dadka ugu tirada badan badan yahay.
Ha, hadda quorum ka kulood assemblyga governaga intaas kala gooyo oo adiga labaatan ma ma gaari karaan impeachment hataa marka hataa impeachment intaa la gaaro wajaar ay ka dhacday maxkamadaha maxay hagaajiyeen maxkamadaha waxay hagaajiyeen ninka la impeach garayo sharci lagu impeach garayo in la soo celiyo marka waxaan waxaa waa waa kansar wax kansar lagu magacaabo waa yacni waa society decay societyga dhammaala ayaa s- si xun yeelay waa meel walba ay haysataa marka dadka laysla soo doortana maxay dhumini hadafka oversight ay dhumini star fm codka gobolka qoybere intaana qodobada faahfaahintoodan sii gudagana dhegeystayaal aan soo qabto mid ka mid adeega qaybta barnaamijka waana shirkada isgaarsiinta safaricom iminkan safaricom waxay ku haysaa dhegeyste mala socotaa telefoon casri ah telefoon ugu dambeeya oo adiga markaas jeebkaada ku ku afahmi kara in shirkada markaas iminka ku keentay shirkada isgaarsiinta safaricom ayaa mar waliba waxay markaas macmiisheeda u haysaa adeegyada wanaagsan oo ay aad ugu farxaan macmiisha safaricom waxay haatan fursad u helayaan inay soo iibsan karaan telefoon casri ah 4G oo ah ay ku iibsan karaan labaatan shilin safaricom waxay haatan doonayaan in macmiishada ka faa'iideystaan fursadaha internetka sida waxbarashada iyo wax la midka waxaa hadda dhegeysaad iibsan kartaa telefoon cusub ee union raybro oo waxaad markaas ku iibsan kartaa labaatan shilin fursadan ayaa keli waxaa kaga faa'iideysan karaan dhammaan macaamiisha isticmaala mulika mugdi telefoonka kenyaanka u yaqaana kabambe matooshulaha soomaalida dhahdo waana macaamiisha eh, dhac- waana macaamiisha telefoonka uu yahay 2g 3g adeegan dhegeysta mid fudud oo qof waliba uu ka faa'i- uu ka faa'iideysan karo adeegan ayaa waxaa la dhahaa lipa mudhogo mudhogo oo micnaheedu taa tartiib tartiib aad iskaga bixin kartaa adeegan adigoo buuqi haraka aysan idin kugu jirin labaatankaada shilin ayaa maalinta iska bixin kartaa masbuuc aad bixin kartaa ama waxaad ku bixin kartaa bishii tusaale dhegeysta markaad hayso telefoonkan casriga oo internet aad u isticmaali karto waxaad kaga faa'iideysan kartaa waxyaabo fara badan sida markaas inaad ka barato xirfadaha cusub googleka ayaa wax kaga baari kartaa waxaa sidoo kale u adeegsan kartaa waxyaala fara badan eh, telefoonka waxaa markaas u- u- eh, intaad guriga joogto oo weliba khaasatan ardada kuwa jaamacadaha iyo weliba kolejyada akhristo ee wax badan kaga baari karaan telefoonkan dhegeysi waa telefoon qiimihiisa aad u wanaagsan yahay qiimo jaban sidoo kalena aad u fahma ah, dabcan aad aad markaasi uga qayb qaadan karto waxyaala fara badan oo ka iminkan kaa maqan oo dunidan mar hore ayaaba gaari lahayd waxaa sidoo kale u isticmaali kartaa qariirada googleka ama google maap waxa u taqaano sawirada sidoo kale oo aad ku qaadan kartaa dhegeystayaal macaamiisha waxaa markaas la doonaya inay ka faa'iideystaan in markaasi ay haddaba feeri telefoonkan inaad u qalmato waana telefoonka uu yahay new new raybro iyo in kaleeto fursadan lipa mudhogo mudhogo tani waxay markaas micnaheeda tahay haddaad isticmaalayso telefoonka casri kama faa'iideysan doonto wejiga hore ee fursadda lipa mudhogo mudhogo si aad u fiiriso qaraac star five four four hash ama xidig sta- waa xidig shan afar afar afar gees kadibna xulo lipa mudhogo mudhogo haddii aad u qalanto waxaad markaasi helaysaa farin kadibna waxaa aadaysaa dukaanka ku gudhway safaricom markaad lacagta hesho waana inaad markaas sida ugu dhaqsiyaha badan aad ku aado kadib waxaad bixinaysaa lacag shan boqol oo horumaraysa halka baaqad ku bixinayso muddo sagaal bilood gudahooda taasi ayaa fursad markaasi kuu sinaysa inaad si tartiib tartiib iskaga bixiso haddii aad fursadan hays oo dabcan u haysan inaad hesho waxay micnaheedu tahay inaad haysato telefoon casri ah waana diradda la saaraya dadka haysan telefoonka casriga oo markaas la doonaya in dunidan casriyooda markaas laga dabageeyo xitaa haddii adiga kan geeli la jiray imikan oo video kaa soo wacayo ama geeli asagoo halkaas la jira fa- dabcan baraha bulshada uu ku jiro oo wax walba la socdo oo kaaga horeeyo bal adiga ka war magaalada joogtay oo mar waliba tooshada niiclaha wada toolada bitriga ka dhacay sida waan rafaadsanahay in telefoonka ore shirkada tector safaricom xarunteeda dukaamadeeda teg kadibna kasoo qaad telefoonkaasi waxba ha sururin oo laafyadaada iyo dhoolacadayntaada iyo qosolkaada iyo telefoonkaada hal mar ha isla jaan qaadan aan kuleeyahay adeer star five four four hash ama xidig shan afar afar afar gees kadibna la soco dunidan dhegeystayaal dib aan ugu soo noqona barnaamijka hogaanka idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari dhegeystayaal arrimaha ayaan saaka diradda ku saaraya musuqmaasuqa sida- ah, musuq maasuqa sidaad ku maqleysiin faahfaahinta iyo weliba ah, sida faahfaahinta ay ku imaatay iyo waxyaalaha markaas iminkan ciidaha laga doonayo inay markaas dawaaqil xoogan ku sameeyaanna qaybaha dambe ayaad ku maqli doontaan dhegeysa laakiin markan eh, caamir aad baad umahadsan tahay isku soo noqod wanaagsan aan ku leeyahay bal iminkan aan aan fiirino yay faa'iido u tahay inuu markaasu ka macaasho musuqa iyo cidda markaasi fudayso halkeyna ka imaadaan lacagahan
Eh, lacagahan oo su-aasha koobaad maaan ku dhowya mar labaad su-aasha koobaad yay faa'iido ku yi- u yihiin Mhm.
lacagaha masuq maasuqe sax waad ba aragtay soo maaha gaarisi wajeri mandera shaksiyaa dhiste Mhm.
Ah, ninka marka iyada qaadana Mhm.
waa immediate beneficiary ninka la siiya masuq maasuqa ayaa fasta ka macaasha societyga kama macaashaan lacagihiis marka asagoo macaashe qaarna naftiisa ayaa isku noolaana qaarna tolka ayaa shaah iyo wax uu gadaa saas hadhowtay uga hagaagsada chapter aas ku xukuma yani maaragtay.
yani wada kale uu sii Aa, hagaajiyo wada kale oo marka hadhowtay saas qoolkiisa u socdaas ku hagaajiya oo marka hore jaraanjartu iska dhisaya Ah, jaraanjarta iska dhisaya Mhm.
marka taadna waxay keentay Mhm.
dhalinyaro badan oo shalay waxba haysanin oo countiga laga qoray Aha.
inay qaar hataa maanta aan hayn inay mb yihiin ah qaarna ay maanta jahayaal badan ay u tartamahayaan Aad iyo aad.
marka horta asugo qafka asugaa ka faa'iidahaya Mm.
intay ka imaaday Eh, dadna kale ma faa'iidaan corruptionkan lagu sheega waa arrin shaksi hal shaksiya qaata laakiin waxaa lagu difaaca hadhowtay oo ninka wixii cunay aad hoosta gashtaa qabiil Ah, aniga waa liitagadgarayna dowladda ay taageergarayne Farta.
waxaan hadda kenya ka jiro oo la dhaha weaponization of corruption Mhm.
yacni dowladda dan kale ay ku leedahay ma garane waxaanoo fara badan iyo emotions la develop gareeyo iyo qofaa loo socdaa la dhahayay marka dambena ku biyishobane lacagahay dadkaan marka dhacayeen northestern bay ka yimaadaa lacagaha waa laba lacag waxaa jirta wadankan kenya waa la firi adigu waxaan ka hadalnay waxa la dhahaa structural amendment to constitution sharcigan kenya markii la Dowladda.
ah, ah, sharcigan kenya markii la keenay dowladahaas ay rabeen dad waxay lahayn overhaul constitution aan rabnaa qof walba ha faa'iida sida lagu keenay equity iyo dignity in social development marka adiga sharci waa soo socday marka dambe waxaa un ilaahay xugmay sharci dhammaale oo kenya qabi jirtay in xadka laga tuuro although amendment lu- badan lagu soo hagaajiyay independent constitution in xadka laga tuuro 2010 new dispensation la qaatay 2013 ayaa lacagta la arkay lacagihii kaloo northestern la siin jiray maxaa waxa la dhahaa district development fund oo marka security iska xukumi jirtay lacagtaas d c-ga kulley morris makhaanu waa aqaantaa ninka p c ka ahan jiray eh, no- northestern muddo dheer p c yaal qaarkood waxaa jirta meel labaatan iyo shan sana joogi jiray marka lacagahaas waxay ku fududayn jireen gobolkana gobol kaxsanaasaya waqtigaas northestern waqti walba waxaa loo arkaa gobol go-i raba yacni arrimihii hadda cigaal iyo isku qabteen kenyatta oon meeshaan ka sheegin waxaa kamid ahayd calankan af- shangeesoodkay oo soomaalinimada lagu raadinay inaas hata kenyatta arrimihiis ka xanaaqay ay tahay marka declarationka loo fadhiyay 1967 arusha marka adiga gobol iska kacsanay oo n f d form gareey oo xisbi form gareey n p p p waa ka hadalnay waxaan Xi- marka gobolka gobol ahaan ma u jiraa mar cimilada uma hiilinin oo marka natural waxaan climate la dhahaa maanta meel ay dhulka soogu fiyaasi iyo galley ama maaha waa dhul iska kaaf in badan pastoralism waxa la dhahaa ka jira pastoralismkeeda sees yahay maanta veterinary ma ka jira services maanta xoolahooda waa xanuunsan yahay dadka waxaas maqli hataa yacni eh, maalin dhaweyt mandheerajo waxaa laiga sheekeynaya yacni durweyga waxa lagu dhufto yacni daawada durweyga looga targelaya xoolaha ku durtaan dadka yacni meeshaas ay joogaan desperesaas ay u yihiin xoole iyadaa berri in la maalgeliya oo kenya waxaan kala qabsana saas pastoralism imbiyaala ku dooda waxaas waxaanba jirin oona dhici karin oo s- conversationkeeda inaas bilowda la raba marka lacagaha annagana la siiya waa lacaga loo soo dagaaltamay jid dheer loo soo maray district development fund marka laga soo tegay 1999 dowladdu waxaa keentay waxa la dhahaa latif local authority transfer fund oo county council loo dhiibay nimanka jeemayaashii iyo county s- eh, nacni clage ayaa dhacay lacagahaas because kansalowda waqtiga iyada la dooranay kulley waan ka hadalnay meeshaan nidaamka latif iyo budget instructionkaas ma fahmayeen ma fahmaynin marka lacagaha intaa la imaada qaarna waa la qaada qaarna intaa lagu dhammaysanaya maba muuqaninba waa yacni konton sano wadanka dhaadhaweyta waxaas yacni commemorate gareey oo celebrate gareey waxa la dhahaa jubilee celebration anniversary jubliga marka waxay ahayd konton sano noo dhammaatay hadda lixdanka wax ka dhimanaaba jira berri waxay maqli diamond celebration yacni lixdan sana noo dhammaatee diamond celebration aan hagaajinaynaa annaka kontonka sano intaan ku jirna mar dagaal hoose oo shisheeya 1964 daas camal eh, mandheera okrood laba cidoo ugu weynaa isku haysay kenyana waa haysay ma inta liishaya oy north eastern conversationka ka maqan tahay ayaa la maray wixii la dhihi jiray eh, economic sessional paper number ten yani inta wada hadalkii wixii ah inta annaka dagaal ku jirna ayaa meeshaan kenya inay fadhiisatay ah economic blueprint la hagaagsado 1965 midda lidka ku keentay northestern wixii taariikh ay noqotay waa laga soo baxay tomboya aan eednaa maanta tomboya iyo saddexda gafan ayaa u daran dadka northestern iyo kenyatta waa ninkii Si- waagii hore ka tomboy bixi dhaqaalaha wadanka ka saaray northern kenya ninkaas iyo saddexdan gafana maanta oo northestern ka jira yaa daran indaa isweydiisad adiga saddexdaanaa daran lacagaha marka laban meel ay ka yimaadeen lacagaha waa lacaga revenue la aruuri annaka deymaha nalamaba siiya Da- wadankan deyntiisa public finance waaba ku sheegay hadda kahor meeshaan aan ka sheegay afar godob waa midna waa revenue marna waa deyn labada midoo kale waaba recurrentgan waxaan waa nidaamka lagu maamulo marka sooski annaka revenuega wax mukuleenna wadankan revenuegiisa wax mukuleenna wax yaraan kuleenna waayo hoo dhul ahaanba looguma tirigelin inaan annaka canshuurta iyo m- nidaamka iyo dowladnimada wadankan aan ka qayb galna kenya ugumaba tirigelin konton sano jubilee marka meeshaan la salabreed garayna annaka waddo ma qabna biyo ma qabna wixii waa laga soo gudbay lacagihii marka laba waa lacagaha mid waxaa la dhahaa consolidated fund waa lacagaha 15 percent la dhahaa marka revolution 15 percentigi marka waxaa loo kala gooy afartan iyo todoba county afartan iyo todoba county marka see lagu sii nairobi way dad badan tahay mombasa way dad badan tahay wayna lacag badan tahay nairobi lacag a- maskaxa leenahay aa laga aruuriyaa Eh, pin registration kulli k r lacagaa gala lacagaha ma- nairobi maanta yeela qaarna waxay u xaroonaan county government qaarna oo county revenue fund ka aadaan qaarna waxay u xaroonaan kenya revenue authority annaka labadaba ma hayn onsos revenuega magaarida mandhera wajeer seelow laga aruuriya boqol milyan gaari meh boqol milyan lacag eh ma haysa iyo intee laga hadda gaaraysa intee lacag laga aruurin karaa intaa iswarsan waxaa laga aruurin karaa magaalada lacagahan yaroo pamit pamitka magaalada laga aruuriya magaalayaasha kale lixda gobol oo kale oo constituency maxaa ka jira shanta kale wax ka jira ma lah wajeer sida camal wajia town keliha nool mandera mandera town nool wixii kale ma noolo marka lacagahan inaan annaga isqayaanna maba ahayn lacaga fiican oo weli wax kale ay naga sii dhiman yihiin waxaan waxaan ku qanci karna mabaha laakiin qanacse iyo ad agitation waxaaba hoos u lidi dadka noolu dhiibay ayaa qaarkoodna lacag laga qaatay hadda lacag ay bixinayan gabanayaasha berrina lacagtaas waa soo ceshanayn wixii la dhihi jiray ten race to power hundred ninkaa marka to- hal milyonaas ku sii boqol milyonaas kaa qaata ama toban milyan lacagihii marka nidaamkaasaa lagu dhacayaa ummadii marka waxaa laga dhigay inay xagaayo baashaan la dhaha roobkan dhinaca raashaanraashaaga inay daaqaan oo roobka weynayna laga cuno you see ummadda naftooda indhaha isku xidheen marka lacagahan sharcigaa keenay contingency fund aa jira sharciga aas keenay aa jirta contingency fund waxaa lahaa jirta iyo consolidated fund marka emergency fund hataa waa la siiyaa yacni kahortaga yacni Degdega, ha locust locust wixii yacni locustiga dhulka qabsan jiray Mhm.
dowladda lacag ay siisay covid lacagaa lagu bixi drought managementga lacagaa lagu bixi mitigation and risk lacagihii dad annaka naga dhashay oon annaka soo doornay oona nasiib xumo tahay ninka shalay qabiil iyo walaalnimo kusoo doortay ayaa maanta adig ku dhacaya oona ku faraxsan inaad maskiin ahatid oo s- xukunkana ku hayo weligiis marka nafka dadkaa ku baraarugeena annaka lacagahana la siiyo equitable sharesaa la dhahaa marka lacagaha la qaybinaya marka waxaa la keena waxaa la dhahaa third basis formula CRA waxa la dhahaa constitutionka intaas akhrisid article 215 baka 219 oo ka hadlay yacni transfer of equitable shares waxaa laga hadlaa nidaamka countiga wax looga qabta meeshaana division of revenue qayliyaaba ka taagan nodastan lacagtaas ma la siin karaa one man one shilling miya ama one yacni one kilometer one shilling wa say waxaan u jiraan annaka maxaan ugu lacag badinay nairobi iyo M- mombasa iyo nakuru wixii la fiiri marka parameters aa la fiiri waxaa ka mid ah marka health indexkana ka mid ah poverty indexa ka mid ah waxaa ka mid agricultural index horta dad ahaan ma u nool ambulance hataa ma qabin konton sano marka wadankan asla baradgareyna lacagihii marka neow annaka noola dhiibi inaanba fiirina sharciga maxaa dhigay hadda sharciga kulan daas fiirto waxaa jirta waxaa la dhahaa integrated financial management information system ifmis iyo internet banking waxaa la dhahaa oo la audit gareyn kara daraad review budget review yacni report ay soo saartay waxaa la dhahaa office of the controller budget ay soo saartay mandera aa ku jirto gaaris aa ku jirto waxaa ku jirto waan fiiri aniga reportka waan fiiri reportkaas marka intaas fiirisid waxaa ka jira yacni waa waa waa waxa la dhahaa cooked accounts waa wax layska hagaajiya adiga oo nimankaana la afgartay shicibkana ay ku baraarugsaneen marka lacag ahaan annaka lacag ma qabnaa lacag sooma saarna annaka soomaali nairobi ka shaqaysanayna kuru waa brogram kale waxaas meesha ay ka shaqaysanayeen xaq u leh laakiin saddexda gobol oo northeastern soomaali ka soo jeeda lacagahii loo dhiibay 15 percent uu ka maanta ugu xaq badan waxaa kaloo imaaday waxa la dhahaa lacag waxaa jiri jirtay eh, latifka marka laga soo tagay district development fund laga soo tagay constitutional fundigana imaaday constitutional fund marka annaka nasiib leh maanta ugu badan hataa nin dowladda inay xaq hagaajisay county revenue fund boqolka milyan oo gaaraysa ama mandara laga soo aruuriyo ama kontonka milyan accountigeena noola gelinaa exchecker waxaana noolaga daraa wax kale garantaa noolaga darahaya loan intaa la apply garay nin diidaa ma laha waa constitutional framework waa budget framework maanta assemblyga intaad soo mariya sharci ahaan ay u jirtaa inaan loan annaka qaadan karna laakiine dadka waxaas ma ku baraarugsan yihiin madaxdana dadkan maxay ka rabaan inay saan u haastaan ilaa saaca alqiyaama ay rabaan marka annaga inaan isku baraarugno oo nidaamkan ku baraarugno oo la hagaajiyo waxa la dhahaa public awareness uh, corruption awareness aa fiican marka arrimahaasaan ay isu daba yeelaan yuusuf
waa tahay een, waxaan rabaa inaan o- kala ogaano een, camrow inkastoo sharaxaad kooban aad bixisay een, shakhsiga asaga markaasi mus- wax musuq maasuqayo iyo horumarka countiga shaqba- shakhsiga asaga wax musuq maasuqayo waa dhegeyso he shakhsiga asaga wax musuq maasuqayo iyo kan horumarka countiga maxaa iska galay seena markaasi qofka shakhsiga lagu fahmi karo inuu la arkayo qofka shakhsiga asaga countiga uu ku jira waxna uu musuq maasuqaya maxaa iska gal labadaas marka nin horta masuq maasuqan systemka waa collapse garay Ka- systemka countiga ka jira waa collapse garay aas aaska anina hadda waxaan ku dhahay wax walba oo aas aas adiga waxaa jirta waxaa la dhahaa fraud triangle fraud triangle kan daas fadhiisid waa saddex shay horta maxaaba keena corruption kan qofka waa inaad opportunity aas wax ku dhaca hela waa fursad inuu ha fursadii fursadaa meesha taagan maanta aad ya marka ninkan marka horeba aabihiisa gavanagan soo dhisay marka horeba merit waxa la dhahaa ma jiraan mediocracy waxa la dhahaa aa dadka lagu qoraa dad auditin daa la hagaajiya dadka qaarkood qardaasa ma haystaan oo la xisaabtami ha ha qardaasa ma haystaan qaarkood laakiin aabihiisa ayaa kasoo jejeeda ama cidooda kasoo jejeeday siyaasada gavanaga marka ninkii waa in abaalmarin la siiya nin abaalmarin meel ku joogo waaye meesha ugu fiican waana lagu gorgortomaa runtii intaa laisu sheega waxaa laleeyahy nin county waan kaasoo dhisaa lacagan kugu bixinaa laakiin ani maxaad isiin maxaad isiin kartaa wasaaradda waxaan ku siinaa maaliyadda input output waa intaanaan ku geli aniga boqol milyan aa ii kaa gashay kambeynkaada waxaadna ku dartaa one thousand percent oo raynimo iyo dhiigaan iskala dhalan one thousand one hundred percent aan ani kugu leeyahay maxaad isiin kartaa haye haba okay haba labas ninka hala siiyo lacagtii n haddii boqol milyan loo dhiibo tusaale boqol milyan lo- loo dhiibo wax ku qaba la dhaho waxna inuu ka qaato waxna uu ku qabto suma haboono marka laakiin intay ka maqanta waa wixii laga qaata hadda countiga waxa waa- waa kenya anti corruption index waxa survey la jirta Ay.
waxay isku raacday ten to twenty percent inay lagu qaato requirement yani corruption ninkan yani keligiis maaha marka systemkiyaa badan financeka lacagaas rabaa ninka dayna lacagaas rabaa safeyaga lacagaas rabaa kuwii anti corruption imaada boqolkaas milyan lacag ay ka rabaan because boqol milyanaad jeel ku dhigi karta iska daa hal milyanaad jeel ku geli kartaa indaas raaci nidaamka sharciga ugu targale marka waxa waa waxan waa lagu dhegan yahay ma muuqanaysa marka marka ninka waxba uma soo baxaa leeda marka wa- maxaa soo baxaya canshuuraa ku jirto waxaan canshuuraa ku jirto withholding tax ay leedahay waxay leedahay and- waxaa sugaya kenya anti corruption auditorska sugaya o- kinaa waa sugaysa kenya national auditorsa sugaya budget of the controller sugaya war waxaan in la arkaynin maha waa la arkaa laakiin indhaha dadkan waa in loo qabta marka lacagihii boqolkiiba konton waa dhuntay marka waxa waxay u muuqanin waa saas countyashan hadda indaas fiirisid eh, wallaahi arrin oo la yaab leh oo la dhahay dadka hataa qaarkood ghost workers ayaa shaqo la siiyaa ghost Mhm.
workers ninka marka shaqo la Dadka siiya si rasmi aan u Ah, ah, qornayn.
ah. sharcigana systemizationkan in system la hagaajiya oo ifmis la hagaajiya county payroll la hagaajiya nidaam la hagaajiya system la hagaajiya waa control waa one of the audit controls oo nidaamkaasaa la audit gareyn karaa zamaani waxaad xasuutaa qardaasaa wax lagu qori jiray Mhm.
wixii ma jiraan hadda waa computerize government waxay keentay systemka systemkaas ayaa la audit gareeyaa oo budget reviewgan badi laga soo qaataa marka eh, countiga hadda dad waxaa la- hataa jira gost waakaase oo laleeyahay boqol kunaa lagu siinaa adiga lixdan gadaal usoo celi akauntadaada Adiga afartan qaado.
adiga afartan qaada ah, ninkan shaqa maba qabanay gurigu iska jooga ha ma ma qabanay marka lacagihii annaka sharciga waxaas qabaa inay thirty five percent laga kormarin waxaa la dhahaa salary and remuneration public finance management saas ay leedahay hadda mandera waxaa suurtagal inay konton ku bixisa ay gaadhsiisa operation and maintenance ku dar ma fahmaysaa developmentiga inta laga reebo waa thirty percent Horumarkii waa.
ha horumarka thirty percent kama yaraan kara thirty percent iska daa fifteen percent aan muuqanin northern kenya marka waxaan waa wax aas aasi ah ninkii opportunity ninkii oo raydiisi ah waa hadda hadda fiiri framework adi countiga si fiican u fiiri gavanaga yaa iska dhigtaa wasiirka maaliyadda nin ilma adeera yihiin yaa iska dhigtaa intaas wasiirka u dhiibin p s ka iska dhigtaa oo oo wada oo chief accounting yani person oo countiga ka ah marka waxaan waa wax yacni isku xirxiran oona looga talagalay inay shacabka lagu dhaca shacibka markaad dhici waa shacibka adiga dowlad ka maqnay konton sana Mm.
waa dadkaas adigu adeegileen hadda kenyaanka qof walba waxaad leeyahay north eastern dadkeeda iyuu kaa isdhacahay ah beri beri lacag nooga dar hadda fiir nimankan darad waxaa la siin jiray three hundred and sixteen billion hadda three hundred and seventy aa la gaarsiiyey ah this new disbursement intaas ay ku qaadanayaan nimanka ukaya maanta anden annaka aan gavana gavanayaasha andana soo noqonayo senator raba ma fahmaysa waxa marka cynical mobilizationkan in laga baxa Mhm.
oo indhaha layska qabanin oo indhaha la furtaa ayaa fiican Ah, waa tahay lacagta countiga eh, dabcan eh, waxay bilaabatay eh, sidaad la socotaba aad wax laga jooga ilaa iyo t- toban sana laga jooga tan iyo markii devolution ama dowlad wadaajinta ay bilaabatay caamirow طبعا Een, tan intay bilaabatay dowlad wadaajintaasi aad ay u badan tahay lacagaha countiga la siiyey dowladda maxaysan u arkin lacagta ay bixinayso in horumar lagu qabanin county weliba qaasna gobolka waqooyi bari فيري waxan waa replica national adiga lixdanka sanoon anaka soo dhaafno wax laanahan lacagteena xaqayn inta jir intaa lagu cunay dadka qaarkood waxay qabaan markaad dahdidneyo meeshan corruption oo ku jira waxaa leeyahay shalay waa nin adoona noo cunay maanta wiilashana daa cunaan dhib uma arag shalay meeshaana laga cunay dowladda wax ma ka qaban kartaa corruption institution failure aa jira waa waxaan hadda kuu sheegay because waxaanu system aan aniga ku akhriyon ku lahay anti corruption e e c c aa jirtaan ku dhahay public finance management act aa jirta public procurement and asset disposal actaa jirta waxaa jirta internet banking waxaa la dhahaa yacni maxay dowladda reebtay standard financial standard control saa jira meeshaan treasury indirect internal auditors ha ka buuxo kinaho aa jirta dadka national auditors la- budget controller waa another constitutional body W- sharci ahaan waxaan waa u jiraan laakiine conviction iyo prosecution laisku haystaa maanta lacagahan ma la cunaa haa ninkii boliiska kusoo qaban lahaa aas wax siinay marka waxaan waxaa waa patternkan waa pattern oo recycle pattern waana noqonay yacni jid lama bixi kara maantana waaba u- u jeednaa madaxweynaha ayaa afkiisa ku qortay wasiiriin ayaa shaqo laga futay dadaa xiran laakiin conviction awe because qofka markaas waxada asagoo yacni si caadiyeel ku xadi maaha nidaamaa wax lagu xadaa ah accountigan ka bixi kaasgeli inta mari qafkaan sii lacagaha qaarkood hata accountiga anaysaan u arkay waybaya yareeyaanba lacaga aan udhid gelaynin oo yaryar oo tiri tiri million tendhada lagu bixina waxaa suurtagal shaqo badan saddex boqol ama hal bilyan oo shil in lagu bixiya tendha ka yar tiri million ha marka niyow systemki waa wareersan yahay annagana meeshaan mar walba senatorka waa senator waa meesha senatorka waa la fadhiistaa division of revenue argument debate ka jira Aad iyo aad.
waxaa jirta waxaa jirta dhowraa la dhaha division of revenue act waxaa jirta waxaa la dhaha county allocation revenue act waxaan ayaa laisku hastaa maxaa laisku hastaa war lacagtan waa nugu yartaha noola kordhiye war lacagtan dee hataa la kordhiye intay ku dambaysaa marka ne waxaan waa wax ishaasta yani waxaan hadda wax xalna loo heli kara Mhm.
Ma- madaxweynaha gacanta ka taagtay madaxweynihii nidaamkiisa haystay madaxweynaha maanta dadka u dhow fiiri dadka u dhow ayaa waxaan lagu sheegaa waxaan ku dhahay marka lacag lagu aruurna hataa ninka shalay ada lacag ku sii oo kambaynkaada luku lahay maanta ma xiri kartid state house aad maanta ka jira corruption county government maxaa u diiday county government waxay qaadaneen nidaamka national government ka jira ra- ragga qaarkood oo countiga loo dhiibana waa ragga qaarkood eh, dowladda ay ka soo shaqeeyeen qaar b c ahayeen qaar ambasdayaal iyo wasiir ay soo noqdeen systemka marka way fahmaan waxa lagu dhacaa iyo nidaamka loo dhaca iyo nidaamka looga hor joogsada Mhm.
Ah.
Een, camir een, shacabka hadday mar go- een, ee, ay godadaan mise ay dhahaan dabcan aniga waxaan rabnaa in madaxweynaha uu ninkan uu naga qaado aan soo doornay gafarnimo ee maamulka asaga uu noo dabcan noo maamulo lacagtii ee, mashaariicdii horumarkii ee, ee, countigaasi ay noo oo asaga noogu wareejo ama asaga uu noo qabto Een, taas ma suurtagelaysa haddee shacabka asaga ama shacabka ay soo bixiyaan ama shacabka ay dhahaan madaxweyne anaga waan ku rafaadsanahay governahan countigan ama countigan waan ku rafaadsanahay mana u baahin waxaan rabnaa inaan ninka nagala qaado madaxweyne taa muu awoodaa mid marmar siyaasa ay noqonay Mhm.
waa la dissolve gareyn karaa county Mhm.
ama operationka countyga waa la redirect gareyn karaa nairobi ay ka dhacdo n m s Waa- la sax.
form gareey loo dhiibay Aad iyo aad.
ha Mhm.
laakiin midaasna waa illegality ma fiicna constitution ay structure dad looga dhiibay madaxweynaha hadda waxaa lagu eedeynaya contempt madaxweyneheen rabnaa Okay.
marka ha Mhm.
madaxweynaha la raba oo s- governor ka cabsan kara oo ninka poliiskaas ka cabsan kara oo ninka migration joogaas ka cabsan kara waa madaxweynehe wax asaaska waa intee madaxweynehee uhuru hadda warkaas ma laga dhegaysana qafka dhegaysana ma lah waayo waa lagu aqaana adiga dadka kugu dhowna waa la aqaanaa dadka kugu dhow yacni ninkan oo, yacni nin book prince la dhaha qoraa jira nicolo macaveli la dhaha waxaad dhahay adiga dadka kugu wareegsan siday rabaanaasun dhaqanay wanaag weligaa ma gaaraysid yacni adi wanaag maba noqon kartid si doontoos u fiican tahay dadka adig shalay ku soo geli inday xun yihiin siday iyuka rabaanaas raacay siday iyuka rabaan marka maxaa waa ina shacabka xoolihiisa la dhaca marka aas-aaskaas ay wax ka halaawsan yihiin marka waxaa leedahay micnaha dadka way ku qanacsan wax ka socda marka shacibka kuma Aha.
qanacsana laakiin madaxweynahan marka la soo gelinaa dadaa uu abaabuleyna abaabulka ama governaga dadaa uu system dhammaalaa la shaqeynaa ninkan systemka saas raba kama hor imaadi kara shaqsi ahaan laakiin hadda waxaa leedahay ku- eh, shacabka kuma qanacsano shacabkan waxaa arkaysaa eh, caamirow inay dhibaatadan iyo waxaan ay ka hadli karin oo guryaha iska joogaan ee g- eh, ciil ay la qabaan eh, guryaha ay ka soo bixi karaan adiga waxaan military ku wildhaa maxaa keenay ma- ma- ma is Afgembiga.
weydiis- afgembiga maxaa keena Aha.
afgembiga waxaa keena shicibka iyo oyna dowladii oon u jeedin oohintaas ayaas militariga faa'iido ka helay window oo smaarka ku inqilaaba waddan waa sax ha marka hadda sri lanka maxaa ka dhacay dadka say u socdeen Madaxweyne baxsaday madaxweynaha cararay cararay. Mm.
ah horta shicibka intaas wax raba shicib yani carabta ay ka dhacday niminka xoogga lahaan jiray tunisia Mhm.
iyo qadaafi iyo ummadan Algeria.
aawe algeria Mhm.
aawe botlifika Kacdoonkii meeqaa sanoo carabta.
jene ha ha zaynul cabdinkaas meeqaa sanoo sahay qadaafi meeqaa sanoo sahay public appraising wax laga hor imaadi kara ma laha laakiin horta ummadan waxay dowladan kullidii oy dowladan ku gardari horta ma hayaan qofka asagoo u jeedaa ku qanacsan qanacaana waxaa keenaa qabiil aniga shacabka gobolka qoybir haddaa maanta kaco aan dhaqaaqno aan dhahno gafanaraha maba rabnabo dhibintee dhib nooga imaanaysaa marka maba la dhihi kara isukeenkaas lagu dhihi lahay one voicekaas aan ba la helaynin oo waxaa ula jeedaa dadka haa nin walba nin walba dhibkiisa waa ku aamusa ama gavanaga hala dhasha ama ha ka dheeraada Mhm.
haa waxaad arkay ninka ninka isku uh, cid yihiin Mhm.
activitin inta isku dhahday ninkan corruption waa Mhm.
waxaa isku leeyahay kenya dhamaalas corruption ka jira marka waxaan waxaa loo haya maha Da- hadda raila waxaas ku kaambayn garaynaa dabcan caamirow kenya een, dabcan gobolada qaar horumar bay gaareen oo hadda horumar bay ku tillaabsadeen meelo faraba markaat gobol walba waxaa arkaysa warshada uu qabo gobolkana asagana baahi iyo dhibaatooyin mugdi ayuu ku jiraa marka maxaa ayaga shaqo uga- uga dhiga dadkan kaloo musuq maasuqa ku jira hadeeba qasradooda lacag ay usoo gelayso maya horta gobolahan kale goormay develop gareeyeen lixdanka waxaan ku dhahay anaka waan ka maqnay Waa marka blueprint la dhigasay marka waxaa ii sheegtay marka la sagaala dadka inay wax kala saxaxanayeen haa Mhm.
midda kale waxan waa political agitation horta markaas m- dowlad waxaa ka rabtid annaga hadda waxaa noo hiili waa sharciga dowlad maaha sax dowladna waa mahiilinahaysa Aha.
dowladda waa midda leen mandheera lacagta laga soo qaado wajarka laga soo qaado Mhm.
waxa kuu hiili waa sharciga waa constitutionka yacni eh, lisku yacni dastuurka waddan ku yaalla waa mafahameysaa Mhm.
marka eh, annaga dad ahaan waxa noo hiili maanta eh, waxaa waa constitutional dispensationkaas ayaana siiyey ximintayna marka waxaa un fiican say anay la tahay ximintanaad sharcigan ku siiyey adigana dadka maxay yihiin dadka laajil waa dad muslimiine dadka madaxda dhulka laiskugu dhiibay waa dad muslimiine inay muslimnimada lagu xishooda ilaahayna corruption meelaadba ka gaari moogta nabiga sal allahu aleyh wasalamna xadiisaadba ka soo saaray ninka corruptionka qaadana midka ka dhexdalaala iyo midka bixina inay lacnada ilaahay ku dhacdi waa wax nooca danaga inta constitutionka lagu sheegin ka hor ayaa kun iyo afar boqol iyo konton sanaan haysanaa annaga inaad corruption wax fiican ahayn Mhm.
oos nidaamka ka hadlaynaa diinta ka hadlaynaa Mhm.
annaga waa haysanaa waa tahay een, dhegeystayaashan gorow qaadka tole een, u furi doona een, caamirow eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan Een, caamir yaa sabab u ah dhibaatooyinka gobolka ka jira ee horumar la-aanta qaabkeena ugu habboon lagula dagaalami karaa musuq maasuqa iyo weliba kaalinta ugu habboon ee qofka shaqsiga ama shacabka deegaankiisa uu- uu ma- dabcan ugu hiilin karo horta niow eh, dadka hadda xukunka haya oo governor leh oo mp leh yacni waxay qaadanayaan portion of the blame waxa la dhaha eedda Eedeynta, yacni.
eedeynta qad weyn ay ka qaadanayaan Mhm.
midda laakiin ugu weyn oo annaka hoos noo dhigtay illustreskeyga waa waa hadda ka horna waxaan ku dhahay kwamen kuruma waxaad dhahay Mhm.
jahli iyo fakrinimo indaa laysku hela ummaddaas waa la xukumi karaa yani ummadda marka labadaasaa ka Wa- wayna- dhexaysa.
wayna baaba'aysaa.
Haa, ummaddana way baabiye Mhm.
marka ummaddi ayaa wax yacni tacliinta civil awareness Mhm.
ah civil awareness in la Wacyigelinti, hagaajiyo mhm.
wac- wacyigelinta la hagaajiyo oo horta ummaddan waxaan loo sheegay Mhm.
yacni raay ahaan ama cid ahaan waxaan uma jiraan Mhm.
adiga xaqaas rabtaa Mhm.
justiceaas rabtaa Mhm.
ma fahmaysaa anigana shalay daraad waxaan kusoo celceliyay meeshaan yacni if gold trust what can I undo anigaa maanta ay iga dhadhacsanta qabiilnimo ninkaas reer baadiyaha intaas jooga waxaana la dhisana badi waa iska emotion marka su-aashaadii hore aan gadaal lagu noqdo wax yar madaxweynaha hadda raila waxaas ku kaambeen garaynaya waxaa waa kenya impia yacni ani isoo doorto wax yacni qabad leh oo anti corruption crusade program aan- aan ka shaqaynaya leeyahay marka nin qaftaas o kolood oo adiga waxay soo jiri jiray dhinac iska dhiga su-aasha laleeyahy raila ma yeeli doonaa madaxweynaha hadda jeeb ku galay waa sheeko kale laakiin meeshaan nin ay ka go-on tahay inaad shacabka kenya wax u qabta indaas madaxweynaha kenya noqdo oo dad maxkamadaha ay shaqeeyaan auditor office ay shaqaysa gavanaga iyo ninka xagga jooga islaamnimo asagoon ku cabsanin ayaad cabsana oodna shacabku shaqayna marka dadka xagga jira hadda noodistan su-aasha haddana intaan gadaal lagu soo noqdo ee, dhibka haato horta waa electricity level labadan qabiil iyo jahliya dadkii soo qabtay ha eedeynta ugu weyna waa labadaas marka xaquuqda county government dadka kale yaala xaquuqda national government dadka kale yaala ma la helaya idood shacabkaas ku baraarugin wixii dowladda ay magacooda ku bixinaysa waxaan la bixinaya shacabka madaxiisa lagu bixinaya shaksi nin wax siinahaya ma laha kuraaga ay leeyihiin maanta kuraagooda waa ujeedaa caailada qabiilka ay- ayaa kura- ku ridahayaan ideology iyo wanaag iyo fiicnaan ummaddan ma qaataan hadda waxaaba soo noqday noodistan aan ugu jeeday a- markaan aniga 1992 waxaan xasuustaa eh, allahu akbar tawakaltu calallaahi ah postayaasha lagu qori jiray campaign postas waagii hore haa haa maalinta horena meeshaan waxaan ku dhahay yacni duqii la dhihi jiray cabdiqaadir xasan iyo ninka la dhihi jiray nuur cabaas oo gaarisa kasoo galay iyo ninka la dhihi jiray cabdi carees maxamed iyo ogle iyo ninka la dhahaa xirsi cabdicali xirsi ninka la dhahaa yacni mendeleo ummaddaas iyo ummadda korobka hadda jira 1992 waa ka hadalnay dadka soo galay oo farax macalimi iyo dadkan soo galay cabdulaahi abajani ummadda soo galay aadan maxamed nuura ninkan lahay hadda waxaan daraad la yaabay nin m b ahay 1983 mandera east oon la kala goynin ayaa meel hubi taagan oo leh triibkan 2022an indaana la doorto biyaan dhulka gelinaynaa ninkaasna waxaad madaxweyne ahay iyadoo siyaad barra mb waxaas iyadoo siyaad barraas jira oo siyaad barra madaxweynaha 1983 oo south africa weli apartheid system ay ka shaqayni aas madax eritrea iyo systemkan ay bajireen gobolka maxaa iska bedelay intaas asagu yani mb ah ummad badanaa xur heshay ummad badanaa nidaam iska bedelay ninka asagu ahay aa weli shacibka waxaa dhahaya hubigaanaan biyinka siinaa hubigana shalay ma asaasimin asagoo jaraad jiri madaxtinimaas ku noqday meeshaas ugu tagay gaaraysa hadda dadaa waxaas ku kaambeen garaynaya wajeer dadaa leh new transformative leadership war adiga ummaddan ummadda iyukuna beenta waxay u noqotay nidaam way ku qanacsan yihin way ku qanacsan yihiin ha ha soomaalina waxayba dhahdaa yacni run waxaa ladhahay been meesha ay ku hormarta runta way ka daahay intay runtaas maqan tahay laba'a marka yacni runtana goorma imaaday annaka runta goormaynu imaadi doontaa ha annaka xaq ma fahansannahay dad waxaad arki maanta tacliin isku sheegaa oo dhahay b h d aan haysanaa waxaanaan haysanaa looyaraanaan marka waxaan rabaa kuwaasna inaan dhahaa qafa nin buuq qoray waxaad dhahay tacliintaada oos leedahay inday run iyo kaa wareejisa xaq oy qabiil iyo corruption kuu wareejisa yacni mankind dadka bilow aadanka waxaas ku tahay liability ha yacni wax wax tar kuma lihi dadkaas shacibkaas marka aniga waxaa tacliintii maanta culummadii aa maanta si xun loo isticmaalaya oo nin yacni waxaas qabta ay jirna ay garab tuurin yihin oo corruption lagu sheegay marka ummadda aniga waxaan leeyahay jahliga iyo qabiilka northeastern ka jira ayaa ugu weyn kenyada kale hadda fiiri rift valley gabaraan waxba haysana lasoo dooranaya meeri waxaan ka haynaa mb hataa gaari qabin in lasoo doorto sokonya ha lacagaha dhulkan ku baxa shan milyan saddex milyan waa xagga maxaa laga hadlayaa xagga waxaa laga hadlaya marka horeba odayaala panelku marin oo ku leh nin oo shan boqoloo milyan ma haysataa mb a lagaa dhigaa shantaas boqoloo milyan sadaqa miyay ku maqan tahay ninka shan boqoloo milyan kambaynku bixinaya waa nin ay walaashiisi iyo adeerkiisi iyo abtiyaashiisa ay gaajaysan yihiin marka ummadda inay waxaan ku baraarugto hadda mandheera oo kalood wax isku hasta fiiri mandheera oo kalood nin bajeeman ahaan jiri oo latif su-aalo badan ay ka saaranta aniga constitution ayaan tagay ninkii asagoo hayaa maanta le shacbaan wuxuu qabana oo handanana speaker noqday oo speakernimada ummadda kusii dulmay handanana because waxaan kulli aan kuusheynayna waa assembly function wixii way maqan nin wasiir toban sana ahay oon weligood dad u tegin ayaa maanta dad lacag inaas ku gadan kara ay aaminsan waa tahay aad baad umaasan tahay bal qaadka dhegeystayaashan siinayna eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan waa maxamed caamir dhegeystayaal barnaamijka aan iskula gorfaynayna xaaladaha guud ee wadanka iyo weliba gobolka qoybar waxyaalaha ka taagan musuq maasuqa dhegeystayaal bal haddii su-aashaada aad doonayso ama su-aal markaas ay kuga cakiran tahay ku saabsan musuq maasuqa dhibaatada iyo weliba cawaaqib xumada markaas uu leeyahay oo adiga ku jahwareertay haddaad doonayso markaas lagaga jaahil bixiyo daqiiqadaha yar oo kooban inoo soo hartay ilaa iyo waxaa arkaya afar iyo toban daqiiqa inay inoo soo hartay tobanka barkinimona barnaamijka soo xiri doona hadduu ibaa raalli ka noqdo bal haye bal su-aashaada waad soo gudbin kartay adigoo raaca eber toddobo eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan saaxiibal dhammaantiin waxaan leeyahay barqa wanaagsan meel walbaa naga dhegeysanaysa nagala socotaan qadka telefoonka soo dhowaan ku salaamaya walaal magacaaga waa ku salaamaya soo dhowow
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سؤال magacaaga halkaa ku sugan tahay
waa islaama dhammaantiin ba adiga iyo maaragtay sax soo dhowow salaada raxmaan
Aa, waa midabakada waan ku salaamay marka horeysa shukran
marka horta aniga horta su-aasha aan qabo marka horta waxaan umalayni Mm.
Eh, dadka halnal marka dadka la dooranayo yani hana la doorto markay leeyihiinba yani hana la doorto inay ayaga wax hagaajistaan oo ayaga ay doonayaan ilaa awel waagi hore waxaa jiri jirta qofka asiga waxqabadkiisa war hebel baana anfacaaya bal hebel noo soo qabta hebel hana hogaamiyaa la dhihi jire hadda laakiin tartanka horta gebigiisaba ka jira mid dadka wax loogu qabto inuusan ahayn min qofka naftankiisa uu wax u qabsan kara asiga naftankiisa inuu wax qabsado keliya inay tahay soo ma jirto teeda kala midda kale waxa waaye inanba la gaarayninba eh, northeastern iyo ahaanteedaba Ya- cadaalad inan taanba laga helaynin inta uu qabiil ka baxa qabiilna uusanba ka baxaynin may ku muuqataa labada su-aaloodaan qabaa
waa tahay mahadsanid salaad raxmaan waa maqlaysaa waagi hore waxaa la dhihi jiray war qofka aan doorano qofkaasaa nagu haboon haddana hawshu isbedeshay dhan kalena wuxuu leeyahay qabyaalada waa maqlaysaa Haa.
qabyaalada taagan tahay
ne gobolka eh, laba shayba dadka waa laysu helay Eh, eh, marka hore horta dowladnimo lama fahansaneen Mhm.
dadka hadda qaylinaya waa dadkii yacni system iyo procurement fahmay Eh, adigana waxaad arkaysaa qofka shalay kula jooga wax laanaya wiil loo qoray wiilka dabaq dhistay oo maamada xajka aadi waxaana ayaa dhalay inay horta ummadda kusoo jeedaan lacag la qaata maanta ama laiskugu ballan qaada eh, wiilaan ku qoraa saaraan ku jira lacagta badan oo dhulka la geeyay oo shacabka leeya oo shacabka la dabamaranayo oo dan shaqsi loo isticmaalaya ayaa ugu weyn inay shacabka arkaan county government agow lacaga ka jirta laakiin waqtigan hadda kuu sheega osgaartasa laga soo doorinayo odayaashin hadda sheegay ibraahim cabaaskaas iyo muse careys cabdi careys iyo lasoo doortay mendeleo iyo raggaan lasoo doortay naasir carte iyo ogle lasoo doortay oo axmed khaliifaad joogay ummaddan ay joogtay oo eh, diriya amiinaad joogay ummaddan marka ay jirtay lama fahansaneen dadkan uma xanqal taagaynin eh, yacni nidaam dowlad ama xafiis dowlad laga shaqeeya ummadda ilaahayna markaas waa barwaaqay roob iyo xoolaa iskaga nooleed duurka iskaga jirtay yacni dulliga iyo dulmiga hadda jira waqtigaas gobolka kama jiri jirin marka hadda laakiin ummadii laba shayba waa laysu helay marka ninka dadka dulmi raba laba shay waa laysu helay shalina waxaa meeshaan ka sheekayey daanyeerka yacni daanyeerka pictorial maxim waxaa la dhahay aniga xumaanna ma arka because xumaantiis arki lahayd bindhaha lagaa xiray qabiilnimo ama lacag yaraa kaa xirtay xumaan ma maqla aniga maxaas u maqlaynin qabiilnimaas u maqlaynin waxaa kaloo su maqlayn wax yaraa lugusoo lagugu aamusay aniga kamaba hadla maba ka hadli kara xumaan i cannot even condemn injustice waxa taagan maanta waa saas oo dhulka taagan ummadda waxaan sheeganayna waa ummad muslineh ummad muslin oon kale ahayn dhulka maanta laysku hasta fiiri naakuri iyo kaca dhulkan dagaalka ma dhicin weligeed qof laguma dilin kenyadan kale noololaa ka jirta maanta dhulka laysku dilaa maxaa ka jira waa sacaas tacbaanka oo waxa kaagala iyo waxaas ku siinaa askala aqaan adiga ma fahmaysaa ummadda maanta maxay haastaan life stock maanta maxaa ka jira carabta maanta dhulkeenna ma ka qaadan kartaa hataa hilibka ma qaadan karta maxaa uga qaadan war war veterinary service aan ka jirin dhulkaas xoolaha commercial ma looga Yani tirigalay Ha, xay- xoolaha tayadoodii pa- caafimaadkooda.
ha, ha, waxaa la dhaha jirta pastoralism commercialization in xoolahan laga shaqeeya annaka mu hagaagsanna maya laakiin ninaan annaka ka soo gadnay ayaa xanaanayna oo neefka carbado ku dhufana oo dhaqaalaysana oo gada oo intiin annaka uga soo gadnay j- afar jabaarkeed ka helaya marka niyo waxa ummaddan dhumin northistan meel kale ha ka raadinin ummaddan diinta ilaahay iyo kutubka ayay ugu heliyeen qabiil marka constitution iyo qaf iyo shakhsigan ha dhigin hadda warkayda markaan kala goynay dadaa hadda koofi hadda diintiaba laga manashaga ma koray contempt ilaahay diintiisa maanta la fargelinaya ninaas waxaad arki tusbaxa aas ku soo shooreysta qardaas shacibkaas ku dhici raba oo dhihi rabaa ni waana ilaahay u dhow bal haliigu aamina waxaan marka wixii qaar koofiyaal ay kusoo shooreyeen qaar aayado qur-aan ay kusoo qoreen war meeshaas ma taalla dad muslinanaan gaarisa mandheera iyo wajeer waa isku dhib n f d markay ahaayeen ay isku dhib yihiin marka aniga waxaan bu arkaa inay wiilasheenna noo soo akhristay maanta ayna xukumi waayeen waxaa noo dhaama Mhm.
sidii baadi okolood ninkan baadi la dhaha generaalka okolood haba noola geeya gobolla oo meel kale ka yimaaday markaas ayaa nidaam lahel nairobi waxa isbitaal hadda laga dhisaa fir Aad iyo aad ay maanta kala badan yihiin.
hadda gaarisa referral hospital waa xirmaya Mhm.
1992 yacni corruptionkan social iyo yacni commercial corruptionkan anaga waa nagu batiniyow hadda gaarisa ninaa igu dhaartay dakhtari 1992 carbadaa jiri jiri because k- kamsa precoment meeshaan ay taallaa Mhm.
laakiin wiilka mohka gaarisa ku dhashay ama wajeer ku dhashay ama mandheera ku dhashay isbitaalku ag furtay maba loo soo raadinayo daawada asagoo isbitaalkeeda inaad ka gadataas rabaa waa wiilkeed ada dhasho shal soo akhrisa marka waxaan niyo waa nagu dheer society sesa leadership waa reflection of society anna kaa aaminsan maanta ninka ilaahay ka cabsada dad waxaan naqanaa kauntiyaasha laga qorayo ilaahay ka cabsada waxba ka qaadanin waxaa la dhahay nacsaastiin adinka wiilasha qeyrkeena waa shaqaysteen marka waxaan annakana society ahaana niyow aan u leedanahay oon qabiil ugu helina oon ilaahay hataa aad xariga nooga jaray maanta kenyana waxba kuma haysana multinational dollar waxba kuma haysana Eh, tii ilaahayna waa noola goy dhulka abaarta dhibka ka jira waa ujeeda maanta inta laga cararana haysata annaga aad baad maqsantahay caamir qadka telefoonka xigaan siinaya soo dhowo walaala magacaaga
aad baan ku salaamay bakado soo dhowo saaxib eh, su-aashaada shiraar shiraar waay shiraar waay saaxib waa salaam adiga iyo eh, wiilka walaalka ee aba maxamed caamir maxamed camir aad baan idin salaam maasha allah salaamanta waxaan ba ka helayba maxaan ku radaa ii sheeg maasha allah qof dhalinyaro oo sidaa taariikhiyaan u ah maasha allah waxa u ahba dadka loo baahan yaan isleeh maasha allah maasha allah aad baan u salaamayaa ee su-aasha aan qabo waxaa waaye horta horumar sideedaba waa biyo iyo wado sax
maxaan ku radaa ii sheeg wixii kale kullay dee nin walba maaragtay biilkiisa asagaa raadsanaya Eh, wadadan eh, maxaan ku radaa horta intaan u gudagalo maandhaweed waxaan inta ka baxay waxaan maray mooyaane ilaa aadisabaan socday laamiga aan ka fuulay first avenue aan ka fuulay arsa baan uga degay haye intaan laamiga ahayd meel xataa ma arkin maxaan ku radaa ii sheeg uu gaariga hal mar ku hakada dabcan dawlado iskaashaday baa ka shaqeeyey wadadan mandera iyo isku xirta garis iyo maxaan ku radaa wajeer oo saddexda county isku xirta soo lama dhihi kara dawladda daacadka maaha xataa haddii dadka ay raalli ka yihiin maaragtay gobolladaas degan in la dhiso waddadaas ayaga ay raalli ka yihiin iyo madaxdooda dawladdan sare ee maxaan ku radaa annaga aan wax ku leenahay marnaba raalli kamaa waddadaas in la dhiso maxaan ku raday ii sheeg soo lama dhihi kara raalli kamaaha intaasaan rabaa inaan weydiiyo.
shukran shiraar aad baad umahadsan tahay haye
shareer waa mahadsan yahay nin horta waddada mooyaala waxaa dhistay waa laba wadan agreementka dhex dhex dhalatay ayaa dhistay uyuka naftooda ha uyuka naftooda taariikh ahaan dadkii yacni n f d da gobolka se- lixda gobol ay ka mid ahayd mooyaale iyo marsabit laakiin corridor dhammaala oo baka addis ababa tagay oo dowladda kenya iyo dowladda ethiopia iyo waalda bankaas finance garaynaya labada wadanna ay half half ka finance garaynayeen oona eh, ballanqaad oo yacni lacagta la geliyay waxaa la dhahaa yacni return on investment dowladda marka ay meel dhistay inay wax Dib u ay ka saaray.
hesha aa la rabaa marka eh, jidkaas wadadaas sidaas ay tahay laakiin qaab wanaagsan baa lagu dhistay ha Mhm.
hadda coastal region marginalization waa nala qabtaa laakiin podkaa ka jira podka in la dhiso waa Mhm.
oo standard global standard podka loo dhisa Waa xeebta.
dabrat hataa waxaa lagu wareejaa aad ujeeda db world waa xeebta xeebta Mhm.
in la dhiso waa xeebaa ilaahayaa siiy anaga hadawtan ku dhahay cimilada annaka nooma helin Mhm.
badna ma hayna Mhm.
hubig yar oo yani magaaraysaaba roon mandheera keedaba horta waxaadba socdaaba sagaal bilood Uhey.
midkan gaaraysa agmarana beeraleyda iyo dadkana waa looga nafcayn layahay Mhm.
agricultural incentiveka maanta gaaraysa la siin kara dowladda kenya waa ka gaabaysa maxay ugu gaabaysa kow dadkan shalay soo dooranayaa dowladda kenya ka jecel musuq maasuq waxaaba dadkan indhaha looga qabanaa meeshii sugaayeen hal bilyan laba bilyan oo development boqolkoo milyanaa laga siinaa tenda meelahan ka qabsanaya ka carar meeshaan maba looga tirigelin n f d su-aal calaamadeeda kor saaran su- aan dhisna n f d hadda waa ujeeda b b i dhibka ka jiri b b i dhibka ka jiri toddobaatan kuraasaa lagu daray markaasaa noodistaan xabad laga sii ma fahmaysaa lacagaha noodistaan ha laga soo celiya yani waxay dowladda kenya uh, ka- uhuru uh, isku qaylinaya raila waxaasa ahayd marka waxaa waa niyow been been ma maanta waxaa jirta waxa la dhahaa eh, manifestoa la soo saaraya waa aragta adi naftaada manifestooda raila soo saaray Mhm.
azimio waxaa soo saaray u d m north eastern maxaa ugu jiro dhallinyaro ay ka hadli maama mboga ay ka hadli annaka negotiation programkeena aawe sheekow dad ahaanan liid unahan horta gobolka meeqaa kasoo kasoo rida kuraa Een, Ga- fiiri gaarisa iyo mandheera marka laisku dardara sideed boqoloo kuraa waa sideed boqolkii abtada intaas fiirisid boqolkiiba soddon soomarida ayiin Aha.
wixii wax dowlad hadda lagulma oo qabiil ku dhex jiro dowladda wax laga hela adiga yusuf intaas fiirisid adoo waxaa soo ridayba ay lix boqol ka yar tahay lix boqoloo kura hal wood oo kiambu ah marka soo riday intaa soo qaf adigoo dad ahaan u lacibsan waxaan waa political agitation marka marka la keenay devolution i systemkana waxa loo keenay waxay ahayd laba service delivery in dadka shacabka lagu garab qabto lacagta service deliveryka waa maanta waxa laga qaylinaya marka hadda waddadan waxaa maxaa wax looga qaban lahay marka return of investment ma laha maanta gobolka dowladda ma mashruuco gelisa kambanyaal waa la geyn karaa maanta dowladda kenya kambanyaal mandheera gaarta ujar inay geenta incentive siisa ayaa laga shaqaysan karaa oo wadada dhisi karta oo lacagta soo celin kartaa bulshadana ka dhisa ha laakiin lacagta sideetan bilyan sida loo dhisa xuseen mandaleo ayaa ka sheekeeya arrintaas dowladda kenya markaan anaga wax ka rabna waxaan leeyahay carabtan kax kasoo tuugu wax oon qabin free loan oon qabin kii kale collateral lahayn Marka- oon dhib lahayn marka waxaas lee waxaad leedahay dabcan countiga waxba kama soo baxaan kama soo saaraan countiga shaqadeeda ma baha inay dhisaan kenya national dabcan highway eh, waxaan ujeeda dadka gobolka qoyberi wax soo saar ma lahaan ma qabaan dadka wax soo saar ma qabaan dad ahaan iskuguma dhegna xaquuq ma raasan karaan inta u soo cilmaysatay oo soo akhrisataa maanta qabiil iyo ray ku kala geyne Mhm.
bedelkii block voice la hagaajin lahay oo la dhihi lahay new anaka intaana naga maqan kenya owse naga rabtiin jidkaan laazim laazim waa in noola dhisa ha marka wixii yacni xataa sharciga waxaas keenay waxa la dhahaa yacni balanced development yacni marka lacagahan la keenayo in dadkan xaqa dignity oo la dhisay waxa la dhahaa yacni egalitarian society kenyaan isku nooce oo dignified society maanta annaka cunuga i d gaari northeastern waa iska joogaa ma la siin kara ha laakiin meeshaan nairobidan iyo dhulkan kale kenyaanka habeenkii cunuga sideed iyo toban u buuxsanta xafiiska registrationastaga annakana gaaraysa registration officeka maanta waa la politicize garay yaa politicize garayna ii mandheera ii wajeer dadka annaka naga dhashay naga dhashay id aan goy adnin kufaana mb war idgan waa xaquuq constitution qofkan shaksigan kenyan waa xaquuqaasu leeyahay adi haba adiga barometaaskana ku raadinin ma dhibka jira waxaa waa marka si xuma wax noola fahansi emotional aa nolagu boundary balaayana laga dhadhacsiina wax aan jirin war boundary laisku haysan kara xaduudaha marka niyow annaka yacni aniga aas aaskay annakoo qabiilnimo isu haysana dadka akristina ay yacni maanta cimileed waxay hoos galeen ambrelaga la dhahaa dalad ahaan mar hore waxaa la dhahay moogto ninka soomaaliga cilmigiisa ka waran aan lahay qof ayaa la weydiiyey cilmiga ninka soomaaliga ka waran waa hoosiyaas ku dhahay hoosiya hoosiya hal qof ayaasun hoosin karaa sooma markaas roob jira yacni cilmigiisa qofka ma faa'ide yacni qofka soomaaliga cilmigiisa yaa asoo isku koobsan yahay waa taajirnimadiisa ka waran waa qof shaati kor ka xiran oo hoos ka bannaan yacni dad kale ayaa xoolo la raadiya oo noolo la raadiya dadaa maanta waxaa kufaan aan arka kenya aan maalgelinaa kenya inta ka qabta because populationka kenyanka yeela meeshaan annaka xagga in loo istaago loo baraarugsanaada midaas ayay nooda istaanna meel ku gaari adduun iyo akharana ay ku muuqanay aad baad umahadsan tahay gebgebadan soo gaarnay yaa u hiilan karaa gobolka adoo kusoo koobaya hal daqiiqan ma haysata caamirow gobolka yaa u hiilan karaa uyuka isu hiilin kara uyuka ay la taalaa shacibka inay ka baxaan horta qabiilnimada waxa gadaal noo ridi curtailing development northeastern waxa keenay waa qabiilnimo qabiilnimo in banaanka loogu istaago la dhahaa ninka kabtiska imaada ha noqdo laakiin maxaas hayaa policy iyo ideology laga doodo midda kale dadka leh ha laysoo dhiso waaba xaaraan dad muslimiinaanan nabiga sal allahu aleyh wasallam waxaa dhahay xil indaas raasatid oo adi doonatid ilaahay garabkaada waa ka baxaa laakiin daa lagula soo doontana ilaahay garabkaada waa galaya marka ummadda ilaahay looga cabsada waxaana ku baraarujinaa dadka la dhaha hadda countiga ka shaqeeya oo governaga leh oo senatarka leh oo ilaahay dadkan biriqaya ma kale xisaabtamaha corruptionkan aayadda ugu horreysay aayaddaas ilaahay soo dejiha uga cabsadeena oo leh wamaa kaana linabiyin an yakhud waman yakhdul ya'ti bimaa khalla yowma alkhiyaama nin walba wixii dhaca qiyaamaa la istoojina shacibka lacagtooda ha loo badbaadiya hana laysku xira qabiilkana ha laga joojiya ha lagu dhisin emotionkan la develop garayna ha la dhaafo oo ra'yiga qabiilka ku dhisan ra'yi kenya lagu beegsada ha la raadiyo caamir aad baad umahadsantahay shukran waan kaaga mahadcelina waqtigaada iyo juhdiga nugu bixisay waa mahadsan tahay yuusuf waa tahay dhegeystayaal aad ayuu mahadsan yahay maxamed caamir oo markaasina la falanqilayay arrimaha ku saabsan musuq maasuq iyo weliba gobolka ka taagan iyo habka hal markaas loogu heli karo iyo sida markaas gobolka qoybari iskugu helan karaan dhegeystayaal aad ku mahadsantihiin la socodka dhegeysta idaacadda star f m cutub gobolka qoybari iska bedel muujada si wararka barnaamijyada isun ku dhaafin iminkana soo qabta mid ka mid adayga qaybta barnaamijka ah dhegeystayaal qaybta xag jirka iminkan fariin ayaa lagu dirayaa oo lagu leeyahay ka digtoono ka fogow xagjirnimada xagjirka ayaa hadiyo jeer adeegsadaan ama fariimaha iyo weliba sheekooyinka qancin kara inay markaas usoo jiitaan taageerayaasha gaar ahaana dhallinyarada qadyadooda ah markaas ay ka dhaadhiceen xagjirnimada cilmi baaristu waxay markaas muujinaysaa in internetka iyo weliba baraha bulshada ay sii kordhayso u noqdeen waddada markaas isticmaalka si loo dhiirgeliyo loona xagjiriyo loona shaqaaleysiyo qeybaha khatarta ee dadka sida dhallinyarada waxaa muuqata in haddii la rabo in laga hortago xagjirnimada rabshadaha leh ay tahay mid markaas wax ku ool ah wax loona loona baahanyay in ay si weyn diradda loo saaro horumarinta sheekooyinka wax ku oolka ah sababi karo ama ku sababi karo dabcan goobaha caadiga weliba kuwa markaas dijitaalka ah si taasi loo gaaro hadafka guud ee xayeysiinta waxaa ka hortegidda sheekooyinka rabshadaha wata ee xagjirnimada kuwaas oo ku dhex milmay bulshada taasoo horseydayso inay markaasi noqdeen xagjirnimada rabshadaha wata xarunta qaranka ee la dagaalanka argagixisada n c t c waxay soo saartay sheekooyinka gedisan iyo weliba kuwo kale oo lagu faafin doono warbaahinta caadiga iyo aaladaha dijitaalka ah ee kala duwan si ay markaasi dabcan daawadaan ama u daawadaan dadka kala duwan ay ku jiraan kuwa aadka ugu nugul ama lala kulmin karo fariimaha ujeedadu ay tahay in xagjirka laga dhigo dhalinyarada ama laga dhiga dhalinyarada oo ay ku biiraan kooxaha xagjirka ah dhegeysa hadafkaadu ama halkudhigu muxuu yahay shirkadda bref waxay markaasi ku leedahay ukiona kitu haddaad shay aragto sheeg haddii marka akuna diini ama diin ma jirto oo markaasi u agxilinayso mise qeyb markaasi dhinac kale la aadayso qeybta argagixisada mise xagjirka haddaad aragto qof markaasi xijaabkiisa qabo iyo dharkiisa waaweyn iyo sidoo kale haddaad aragto qof markaasi qabo qamiis ha u malin qofkaasi inuu argagixiso yahay mise xagjir uu yahay laakiin taasi waa dhar herasho keliya waa tahay dhegeystayaad baad u mahadsan tahay idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari aan kuugu sii daro haddii markaasi imikan aad dhegeysanayso idaacadda star f m weli telefoonka ma soo qaadato in badan aan kuu sheegayo waana telefoonka casriga ee telefoonka new new raybro shirkadda safaricom ee mar weliba waxay markaasi macaamiilkeeda u haysaa adeegyada wanaagsan ee markaasi ku farxa macaamiisha safaricom waxay haatan fursad u helayaan inay soo iibsadaan telefoonka casriga oo ku iibsan karaa labaatan shil maalin weliba safaricom ee xeeda doonaysa in macaamiisheeda ka faa'iidaystaan fursadaha internetka sida waxbarashadii waxa la midka waxaa haddaba dhegaysaad iibsan kartaa telefoon cusub oo new raber oo aad ku iibsan karta labaatan shil maalin weliba fursadan ayaa keli waxaa kaga faa'iidaysan karaa dhammaan macaamiisha isticmaala mulika music telefoonka kenyaan ku yaqaanay kabambe ama tooshilaha soomaalida dhahwaana macaamiisha telefoonka iyo tuujiye adeegan waxaa markaas la dhaha lipa mudhoogo mudhoogo micnaheeda markaas taa tartiib tartiib markaas u bixi adeegan adigoo si deg deg mabuuqaya harakaysan kugu jirin dhegeyste markaa haysato telefoonka casriga oad internetka isticmaali karto waxaad ha- kaga faa'iidaysan kartaa waxyaabo badan sida markaas inaad ka barto xirfadaha cusub googoleka waxaa waxaa kaga baari karta waxa adiga doonayso telefoonka ayaa u adeegsan karta inaad markaas guriga kaga soo shaqeyso aad u isticmaasho tilmaamaha qaraarada googolka sawir oo markaas qurux badan aad ku qaadan kartaa waxaa la kulanay nin saaxiibkeena ah oo asaga markaas ka shaqeyso wuxuuna tilmaamay telefoonkan inuu wanaagsan yahay cid waliba markaas isticmaali karto waxaana kamid ah sida markaas gabdhaha inay ka baran karaan karinta cunnada noocyada kala duwan len xaajigeeda marar qaar waa loo baahan yahay. mararka qaar ma ahan xilli waliba inaan cunno macaan qurux badan aad u kariso cunno carafteeda cunno soo jiidashadeeda markaad cunno u kariso calooshaad u dhijiisana adigana wuu ku jeclaanaya ma la socda Hey. waa sidoo kale gabadha iscilaanqa iscilaanka isqurxinta sidoo kale ka baran kartaa qaybtaasi youtube-ka telefoonka junior u wato macaamiisha waxaa la dhaale waxaa markaas laga doonayaa inay fari- inay fiiriyaan inay u qalmaan telefoonka new neo raybro waa telefoonka neon waa neon raybro iyo weliba in kale fursadda lipa mudhogo mudhogo tani way mixinaedu tahay haddii aad markaas isticmaalayso telefoonka casriga ma faa'iidaysan doontid wejiga hore fursadda lipa mudhogo mudhogo sida markaas aad u fiiriso istixidhig qaraac istixidhig shan afar afar afar gees kadibna xulo lipa mudhogo mudhogo haddii aad u qalanto waxaad ahaysin waxaad waxaan haysaa fariin kadibna waxaad aadaysaa dukaamada kugu dhoweed safaricom waxaa markaas lacagta hesho waana in sida u dhaqsiyaha badan halkaas aad ku gaarto telefoonka kusoo qaata si la- telefoonada waa la kala boowayaaye war adigana bal dhaqaaqo telefoonka soo qaado oo nafis geliya kadib waxaad bixinaysaa lacag shan oo shan boqol oo hormarisaa halka baaqi aad ku bixinayso muddo sagaal bilood gudahooda taasi ayaa fursad kuu siinaysaa inaad si tartiib tartiiba iskaga bixiso haddii aad fursaddan u haysanin inaad hesho waxaa micnaheedu tahay inaad haysato telefoon casri ah waana diradda la saara dadka haysanin telefoonka casriga sida markaas u ogaato inaad heli karto qaraac xidig shan afar afar afar gees kadibna xulo lipa mudhoogo mudhoogo ama xidig shan afar afar afar gees waa star five four four hash kadibna xilib lipa mudhoogo mudhoogo sii xulo dhegeystiyo waad ku mahadsantihiin la socodka dhegeysiga idaacadda star f m codsa gobolka qoybari sidaa ku maqlayseen barnaamijka saaka martina inoogu ahaa maxamed caamir waxaa markaasi isla gorfaynay sidoo kalena uu aad uga faallooday dhibaatada iyo weliba khatarada ay keeni karta musuqmaasuq iyo weliba dibidhaca xoogan uu ku keenay gobolka weliba muddooyinkii ugu dambeysay dowlad wadaajinta tan ay marka imaatay iyadoo go- gobolka horaan uu aad markaas mugdi ugu jiray hadda waxaa markaasi la rabay in iftiin fara badan wadanka laga dareemo ama gobolka qob waqooyi bari laga dareemo laakiin taasi maysan dhicin oo hadda waxaa markaasi leeyahay iyadoo lacagaha ugu tirada badan gobolka ay qaadato ayuu haddana uu uu kaga sixun yahay sidii waayadii hore dhegeystayaal taasi oo keentay in musuqmaasuqa iyo shakhsiyaadka kala dunaa ee lasoo doortay in imika lagu aaneynayo inay ka dambeyso qabyaaladda iyo dhibaatada inay markaasi dhugaha ama dhu- dabcan boqomaha ka jartay gobolka in shakhsiyaadkii lasoo doortay oo aan si daacad ah si hufan si kalsooni ah si daacadnimo ah isan ugu shaqaynin lacagihii loogu igmaday inay kaga shaqeeyaan qaab xun ayaa musuq maasuqa markaas iminka gobolka uga dhex jira iyadoo siyaabo kala duwan u galay iminkana wuxuu kaga duwan yahay ama sidoo kale uu ku galay iminkana isla hardamayaan qabyaaladda iyo musuq maasuqa waa labada shay iminkan cawaaqib xumada xogan ee ku yeeshay north eastern ama gobolka waqooyi bari dhegeysta si qof walba si buu- si uu u aqaano waxaad maqlayseen haddaba gobolka hiilis ayuu loo baahan yahay iyadoo cid waliba iminkan kaalinteeda doorkeeda laga raba inay ka qaadato sidii musuq maasuq ah cid waliba iyadoo nin jeclaysti iyo qa- qaraabo ehel tol taasi marna aan lagula xiraynin ama lagu lifaaqinaynin dhibaatada iyo horumarka gobolka loo baahan yahay inuu markaas uu ku gaaro horumarka gobolka cid waliba ay kaalin ay ka saaran tahay oo aniga kula hadlaya kaalin ay ka saaran tahay oo caamir oo hadlaya kaalin ka saaran tahay oo adiga dhegeysanaya kaalin ka saaran tahay laakiin horumarina horumarkaasi ayaa loo baahan yahay sidii markaas iminkan wadadeeda dariiqadeeda loo qaadi lahaa iyadoo laga gudbaayo keli loo baahan yahay si dadka ay u helaan horumar cid waliba ay ku faani karto inay ku heli karto eber toddobo eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan daqiiqadaha yara kooban lix daqiiqa noo soo hartay dhegeystayaal waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan namaradaasi si toosa dhegeystayaasha ay kaga soo- dabcan kaga soo qayb qaadan karaan iyadoo goor dhowna markaasi barnaamijkan soo xiri doono ama soo afmeeri doono markay kusoo dul istaagto soddonka ama tobankii qadar soddon hadduu ay bahraari ka noqdo eber toddobo eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan qadka dhegeystaha ku jiraan siinayna walaal soo dhowo magacaaga
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وعبد الله دا منديرة جوجا منديرة عبد الله سوانكو سلامة يا سودو أن ولا سعتان فيلا برنامجك والله ولا سعود عامر غير الله في نكا سوكر وتوقف الدين هلا اها
وعيل للدين لا هي.
علم يصيروا هيل هو حافظوه هلا اها
وينو فعلان لي adiga maxaa kaa goon
aniga waxaa iga go-on mhm
dhaqaalaha wadanka horta soo gala waa lacag badan kowdhe haye
maanta mandheera intaad imaadana isma dhehisi meeshaan hal bilyan hataa sanadka imaada haye
marka waxaa weeye waa siduu sheegaya qabyaalad iyo balaayo iyo wixii maadooda ceeriinka lagu kala qaataa waa sax
waxaad banaaadanka abaartaa waxa keenay iyo dhibkaan keenay waaba gafana iyo waxaan lasoo dooranayo wax haye weligii abaar nooca mandheera kuma dhacin waa sax
abaar waan arki jirneen mid yacni marna marka madaxda intayna qayaano bilaw maxaa la yidhi shacabka inuu ka daba qaato mhm
dhibkaday leen mhm
marka wallahi camir waa khayr allah siiyo waa nin wanaagsan ama khayr allah kusiigiisa fakabow waa tahay marka waxaa weeye toban nin oo camir oo kale baahan leyno qabiyaalad halkaa dhiga mhm
county waxaa weeye waa sidoo sida sheegay wasiirka waa agabanay isu cid yihiin financeka ciday isku cid yihiin yani wax farjilnayo male sax
kansalayaashina waxaa weeye markii lasoo doortaba labaatan waa isku reerko haye
marka waxaa weeye wixii baa la kala goosanaya oo cid hadlaya mhm
ma jirto haddii laba shacib oo maaragtay buuq qaataana meesha askar baa loo- hamdaadaa loo yeeray k b r walaal magacayga xasuusi
walaa waxaa la dhahaa cabdullaahi cabdulaahi ow aad baad umaadsan tahay saaxiib mandheera iga soo wacaysaa
haa in badan baan ku salaamaya cabdulaahi
walaalkay shukran aad baad umaadsan tahay kheyr baan ku rajeyna adigana soo dhowo walaale magacaaga وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وحليم سعد سو دhowow waan dhuuhay barnaamijka waan la socdaa Mhm.
waan maqlaa isagaas aad iyo aad aan u dhegeysanaya haye marka maasha allah wixii waa sheega wax ma aqdir waxaad arkaysaa dadka siyaasiyiinta oo hadda xildoonka ah haye kulligooda waa dad intaan oo sano dawlad kusoo jiray wey Mhm.
waa dadkooda dawladda kenya markay xorriyadda qaadanaysa dad la qabsadaa ku jira dawladda Mhm.
intaan oo sano ay shaqaynayaan waxaad ark waxay wadanka u qab dadka u qabteen ma laha Mhm.
haddana inay soo istaagana waxay leeyihiin waxaan idin qabanaya waxaan idin qabanaya waxaan idin maxaa qabanaya marka hadday wax qaban lahayn konton sano lixdan sano ay baarlamaanka jira ay wax qaban lahaayeen haye hadda kaalihii doobka meesha ka jira kaalihii galowdha usoo socdaa mahane laakiin hadda een, xaliima sacdioy taasi waxaad u weynan ka hadlayno waa arrimaha musuq maasuqa ah cid weliba maanta ma ma joogto maanta gabana senator ma joogto oo heblo xil buu hayaa iyo xil buu raadina hadda ma joogto laakiin hadda waxay arrintan taagan tahay shacabka kaalintay ka qaadan karaan doorkay ka qaadan karaan kaalintay ka qaadan shacabka ay sumaysan yihiin gornay kaalin ka qaadanaya iyagaa sumaysan oo ma- dhibka dhan ayaga markaas uu ka bilaabmaa oo oo meesha kaalinta hore laga dhacay ayagay yihiin nimaa mar walba mar walba maalkaaga dhaco adinkan aad doorani mhm goormeed horta dhibkii aad ka bixi sax wallaahi reenaalsa haddana dhibku waa shacabka shacabka hadduusan dhibkiisa aan arkayn mhm dee maxaa ka gala siyaasiin waa sax marka waxaan dhihi lahay shacabka lomandheer shacabka noojistaan uma uma jeedaan waxa la yeelayo uma jeedaane mhm waxaan rabi leenaha revolutionka inta la celiya kor leynaga soo maamulo waa tahay aad baad umahadsan tahay xaliim sacdiyo waa tahay mahadsan tahay gabadhaasi xigaha kale qadka telefoonka soo dhow walaal magacaaga waa dhawahay assalaamu calaykum waalaikum salaam waraxmatullahi wabarakaatu xaliimo salaad intaa hadalka gelin een, kaar een, ayaa ku siinaya maanta aad ku hadasho dadkaada ehladaada aad kula hadasho waa maanta oo keliya maasha allah haye een, wayna soconaysaa beri beri dambe ilaa inta doorashada laga gaara hadduu ilaahay raalli ka noqdo qof waliba hadda loo gelina asagoo telefoonka uu qad uu ku jiro ma aha lambar soo dir waxaa ma aha mahadsan tahay waa mahadsan maasha allah een lambarkaada ii sheegaysaa waana kuu soo gelinayaa kaarkaada lambarkeyga horta lixdan iyo laba u dambeyse hadda waan kuusoo diraa e Al- okay waa iisoo dir laakiin eh, halkaa kusoo diraysaa marka
wallaahi ma- ma- ma- anaa kuusoo yeerinaa taa ilmihii imaadaan ani ma akhrisanin allah ku barakeeye waa tahay kaarkaada laakiin uu ku yaalaa waqti walba ay soo wacdo xitaa haddaa berri isoo wacdo kaarkaada uu ku yaalaa insha allahu hadda horta wallaahi horta saa ka fiicanahay shukran soo dhowow allah idin barakeey waa dhowahay wallahi horta masaakiin ilaahay moogin nin rabo malaha sheebka aad iyo aad u dhib u qaba anigoo kow aan ka ahaaday maxaa yeele qofka bilaaadamka aalkii hadaa la doorto waxaa la raba dhibki markaas yaalla inaas wax ka qabto mahaye
wiilkan walaalkayn hadda waxaa sheegaa horta haddii la yeeli lahay adduun wax laawi lahay malaha waa sax
kaarkii aan iga dhamaaday waa ka xumahay waa tahay waa cafwan laakiin kaarkaada ilaa iyo berri waa ku yaallaa kaar laakiin hal maalin aad ku hadli karto waaye
insha allah waaye.
oo toban ruux aad kula hadli karto
ha insha allah hadda kaaraan soo gashinaha laakiin dhib we- ma dhaanaa dhib oo micnaha muslimiinta dhan oo ka hadlaynin oo jiro
waa tahay xalimo salaad way mahadsan tahay xigaa kale qadka telefoonkaan siinaya soo dhow walaal magacaaga ألا waa ku salaamayaa
يوسف بكر وبرغة وناسين walaal baraqo la mid ah magacaaga وعمر الشيخ نوري بول قدود maryan sheekh nuur bulugud waa ku sugan tahay soo dhow waa ku salaamayaa وانكو سلام إن بغر مقرن aada iyo aad
فرت والله عامر وويلكو بدشله مقرن haye
هل ويلو قارنسي هل ويلو وجيري هل ويلو مدير عامر وكوت داهر له والله هربان مر له مقرن waa sax
أنا واحد دب نوع دقنا ومسوق ماسق ويا إنا غير aha
مركز سفرت الدم إن شاء الله تعالى عامر باندورنا إنا مقرن waaye
مركز مدحيشن الله الراجي أد- سيدا مريد ويكو سلام إيسا إيغو شيخ shukran aad baad umahadsan tahay maryam ay salaaman tahay dhegeystaha kale aan siinayaa soo dhow walaal magacaaga
asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مقعقة
waa cabdi caddo xagardeen ugaas عبد عدو لمبرك هذا إيش هيك كارب أنكو قلنا ما أنت تكو هذا شو
lambarkayga waxaa weeye dhabar toddoba labaatan iyo lix وكاد وكاد ترتيب ترتيب ترتيب
haye 07
labaatan iyo lix تايه
toddoba هيا
shan shan هيا sagaal shan shan هيا sideed sagaal waka انت سو مايا لمبرك واحد باكا غلطان وغاس
dhabar toddoba labaatan iyo lix toddoba shan shan sideed shan sagaal
سديد شن سقال
haa كارك هذا ما أنت شن روحك كلها اللي كرتاه
allah ku sharfo haye waa mahadsan tahay shukran waataa dhegeystahaas mahadsan yahay laba dhegeystaan ugu talagala saakin aan kaar siiyo Een, xalimo salaad kaarkeeda u yaallaa berri ay qaadan kartaa dhegeystahaasna hadduu hele kaarkiisa saan filayo waa u gashay waa kaas oo usoo baxday wuu ku mahadsan yahay Een, asxaabtaasi kaarka bedel buu waxaan siin doonaa kaar ay maalinta ilaa inta laga gaara bishan ay ka dhammaanayso hadduu iibaha raalli ka noqdo Een, saas ay ogaanaysaan berito sidoo kale maalin kale weeye dhegeyste aad baad umahadsantay la socodka dhegeysiga idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari la socodkeeda la jaanqaadkeeda saaxiibayaal aad baan igaga mahad celinayaa sida mar waliba aad u garab taagantaan ama u garab taagantihiin idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari oo hiila aad ugu haysaan dabcan maalinta berita ayaan isku imaan doonaa arrimaha qoyska oo xiisa markaasi goonigiisa watarigiisa lu kaga duunya barnaamijyada kale sida qaarka dadka ay tilmaamaan ama ku sheegaan waad ku mahadsantihiin inta ka hor waxay naga tegaya sidaasi nabadgelyo cabdi dhegeysi ugu dambeeyey iyo sidoo kale xalimo saraad ayaa saakay guuleystayaashii noqdeen idaacaddan ugu talagalay inaan kaarsiiyo in yar ay ku hadlaan dhegeystayaasha oo markaasi maalin wal- maalintaada dadkooda eheladooda qaraabadooda bar ay la yara sheekeystaan ama dadka markaas hamuunka isku qabo inay xiiso isku qabaan laakiin aysan awoodin in ay la hadlaan ayaan ugu talagalnay saaxiibayaal inta ka hore sidaasi nabadgelyo shukran shakuuran wa shukran jaziilan sidaasi nabadgelyo yuusuf bakad salaamullaahi calaykum ayuunu leeyahay waad mahadsantihiin